asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaa dhammaantiin subax wanaagsan elodhi suban kuna soo dhawaad xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qur-aan soo xidhiba halkan si toos aad ogala socota ama kala socotaan wargeysada kala daily nation the standard oo star f m maalin waliba subax waliba halkan aad ka dhegeystaa marka laga reeb sabtida iyo xadda qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siina saakasi kuwa berisan kusoo kakaceen maqlika idaacadda eber soddon eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan raiisubanayna leenahay kusoo dhawaada xubinta wargeyska saakan ku bilaba halkan waxaa leeyahay dabcan cid waliba iminka waxay ka kala cararaysaa si markaasi wareegii labaad ee doorashada aysan iskugu soo laabanin ama sidoo kale doorasho ay ka dhacdo wadanka wareega labaad inkastoo ay aada iskugu dhow yihiin taageerayaashana sidoo kale aada iskugu dhow laakiin tirada markii la fiiriyo waxaa markaas la sheegaya dadka aan weli go-aanka gaarin cidda ay markaasi kala dooran lahayeen inay sidoo kale badan tahay kuwaasoo keliya marka iminkan ay ku xiran tahay waxaa iminkan ay kusii kala qulqulayaan ismaamuurada kala duwan ee dalka mise waxay ku kala sii qulqulayaan deegaanada kala duwan ee dalka iyadoo ay dadka shacabka codbixin ay weydiisanayaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka winim ruto waana waxaa leeyahay dabcan waa hardanka adag ee u dhexeeya shakhsiyaadka iminkan madaxtinimada ku hogaaminayo jagada waa dabcan madaxtinimada jagada ugu sare dalka ee ku hogaaminayo waxaa leeyahay waxay iminkan adkeenayaan adkeen ah waxay adkeenayaan adkeen ah iyadoo sidoo kalena warbixinada aftida qaar ama sidoo kale lasoo saarayo macluumaadka ee ku saabsan rayi aruurinta dadka shacabka laga soo aruuriye raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka willi ruto ayaa hadda markaasi ka shaqeynayaan sidii si adag oo markaasi shaqeyntooda ay ku guuleysan lahayeen oo sidoo kale go-aanka dadka aan gaarin markaasi ay kaga dhaadhicin lahayeen oo sidoo kale ku badbaadsan lahayeen cid waliba in wejiga koowaad ama socodka koowaadba ay ku guuleystaan jagada dabcan xilka madaxtinimada ee sanadka labada kun labiy labaatanka iyadoo markaas laga cabsi qabo in round two ay dhacdo taasna oo imikan ay iska fogeynayaan ama sidoo kale doonayaan in cid waliba waxeeda maraar ama qoondadeeda markaasi durbo ee wejiga koowaadba ama round one ee ku qaadataba sida wargeyska saaka halkan bogiisa uu ku qoray bogiisa lixaad dhegeystayaal raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi ah dad aada ugu cadcada siyaasadda sidoo kalena shakhsiyaad iyo taageerayaal fara badan ee dad shacabka ay kala wataan waxaana laakiin hadda markaasi meelaha ay ka nugul yihiin meelaha markaas ay ka lagalaganayaan oo sidoo kale aada uga toosneen ay iminkan gaarayaan halkaasoo kusii adkeynayaan sii xoojinayaan sidii ay ku dooran lahayeen dhegeystayaal waa sida markaas wargeyska saaka halkan bogiisa lixaad uu qorayo xaala kala jooga dhanka xeybta taita taveta yushadhe markaasoo ku sugnaa raila odinga halkaasoo dadka shacabka kaga codsanayo isagoo u sheegaya una sharaxay ajandahiisa iyo qorshayaashiisa boqolka maalmood ee dowladda uu ku jiro wuxuu markaasi dowladda uu ka qaban lahaa halkaas sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka isagana oo socdaalo kala duwan ku maraya dhankaas western oo galbeedka dalka wuxuuna asagana dadka shacabka halkaasi deegaankaasi ku dhaqan uu sheegaya amau kaga dhaadhicinaya sidii ay ku dooran lahaayeen ayagoo tixgelinaya ajendadiisa iyo qorshayaashiisa iyo isbeddelka markaasuu doonayo wadanka inuu ku keeno madaxweyne ku-xigeenka william ruto dabcan lahooda siyaasadeed ee wadanka markaas ay ku marayaan qeybaha kala duwan ama gobolada kala duwan ee dalka wargeeska bogiisa liixaa soo qabso kana aqrisa dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto aad raalli ahaada waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uhuru kenyatta ayaa shalay dabcan wuxuu ku sugnaa xaafadaha bakasi east halkaasu oo ololo siyaasadeed uga fulinayay cidda markaas taageerayo sida markaas raila odinga oo azimiyo markaas ay ka wada tirsan yihiin dhegeystayaal halkan wuxuu wargeyska qorayaa iminkan si toos ah ay markaasi trainka uu markaas u fulaya madaxweynaha halkaasu doonayo in trainkiisa aada u tirbadan shacab aada u tirbadan taageero aada u tirbadan inay markaasi soo qabsadaan halkaas ugu ololeynayo madaxa azimiyo laomoja raila omolo odinga sida wargeyska halka bogiisa saaka uu ku qorayo wuxuu leeyahay dad qaar ayaa markaas iminkan habhableynaya dabcan ula jeedaa qeybta garabka kale ee markaas iska soo horjeedaan waa qeybka markaas madaxweynaha ku-xigeenka ee iskaga soo horjeedaan halkan madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu leeyahay why are you talking about uhuru yet dabcan wuxuu leeyahay waxaa oga hadlaysaa madaxweyne uhuru oo asaga dabcan asaa iska hadla markaas madaxweynaha he is not sicking word dabcan ma codsanayo kuuro oo sidoo kale ma loolamayo ma tartamayo wuxuu leeyahay waxaad leedahay dabcan wakhtigaada dhameyso kadibna gurigaada aad oo halkee rabta inaan aado oo aad markaas rabta in iga qorsheyso wuxuu leeyahay dadkan ayaa markaas magaalada ku haynaa dadkan ayaa markaas siyaasada ku haynaa dabcan wuxuu la jeedaa xulafada markaas madaxweynaha ku-xigeenka dalka iyo asaga qudhiisa dhegeystayaal halkaasoo si cad markaas u sheegay dadkan uga codsanaya in si deg deg ah dadkan kaga codsanaya inay ku taageeraan oo sidoo kale taageero xoogan ay siiyaan raila odinga waa shalay mar uu ku sugnaa xaafadaha markaasi nairobi dhegeystayaal waxauna sheegay in si wadajir wax uga qabanaan doonaan dhibaatada iyo baahida kala duwan isagoo markaasi doonaya xilkiisa ama xilkad uu hayo in uu doonayo qof daacad ah qof shaqsi dabcan u daqan karo dadka kenyaanka ah in markaas uu soo qaadan doono mise uu soo xulan doono sida wargeyska saakaalka uu qorayo madaxweynaha ayaa horaanba sheegay cadeeyey inuu taageeri doono sidoo kalena uu ololeyn doono raila mulo odinga oo markaas horena ku heshiiyeen in xulafaysi xoogan ay sameysan doonaan kuna taageeri doonaan raila odinga wakhtigan kala guurka siyaasadda sida wargeyska saakaalkan uu ku qoray buuggiisa ayaa faahfaahin ka bixina macluumaad ku saabsan iyo weliba sida madaxweynaha ee imikan ugu caareysan yahay ku-xigeenkiisa william ruto oo weli xafiiska ay dhammaan ay ku wada sugan yihiin inkastoo laakiin bisha sideedaad ay xafiiska bannayn doonaan labadaba haddii markaas lasoo doortay habeedii lasoo doorinba sida wargeyska bogiisa koob iyo toonaad uu qorayo madaxweynaha uhuru kenyaata sanadkan ayaa markaas ugu dambeeya xilkan waxa uu wareejin doonaa markii qofka shakhsiga ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay ku dhawaaqdso rasmi ah boogiisa toddobaad wargeyska ah asagana wuxuu halkan qoray madaxweyne ku-xigeenka ayaa wuxuu markaas asagana waxba kamajiraan ku tilmaamay dabcan ra-yi aruurinta markaas ay qaado ama laga qaadana dadka shacabka ah kuwaas uu ku sheegay mid been ah mid feeg ah mid markaasi ajenda iyo qorshayaal markaas kala duwan laga leeyahay taasoo la doonayo in dadka lagu niyajibiyo ama dadka markaas taageerayaasha lagu niyajibiyo sidoo kalena kambeyn iyo olole markaas loogu fidinayo ama loogu sameynayo raila omolo odinga waa sida markaas madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay halkan wargeyska bogiisa todobaada qoraya tani waxay imaaneysaa kadib markii infotrug ay soo saartay tifi raallahada tifi ay soo saartay kuna sheegtay in dadka markaas iminkan aada uu dabcan taageerayaal xoogan uu ku haysto raila odinga isagii gabadha markaas madaxweyne ku-xigeen uu ka dhigtay maada karua waxaana sidoo kale hoos u dhac ay ku sheegeen madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale rigaadi kashakwa ku-xigeen asagana uu yahay dhegeystiya waxayna sheegeen tilmaameen in sida warbixinta tifi ay tilmaamayso in iminkan shacbiyadda madaxweynaha dabcan madaxweynenimo haddii markaas la dhaho waqtigan haddii la dooranayo ay dadka shacabka u dooranayaan raila odinga waa sida markaas warbixinta tifa sheegayso laakiin madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay mid waxba kama jiraan ah waxa uu ku tilmaamay una sheegay mid been abuur ah marar abaal ah sidoo kalena iska soo aruurinaya keliya iyadoo markaas u ololanaya sidoo kale ay ka dambeysay mid siyaasadda laakiin dadkaay doonayaan inay ku niijibaan taasi marna aniga hoos ii dhigi mayso waa sida markaas madaxweyne ku-xigeenka asaga uu ku qoraya wargeyska bogiisa ama laga soo xignaya sida wargeyska saakaalkan uu dhaawacaya dhegeystayaal aan wargeyska kala fiirino halkan waxaa markaas wargeysku aada dabcan usoo qaatay sidoo kale xanaaqsanna waxauu halkan qoraya wuxuu leeyahay i was soft dabcan waxaa ah nin markaasi iska qalbi nugul ama iska markaasi sidaas ahayn u ad adkeyn waa sida wargeyska saakuu qorayo halkan waxaa laga hadlayo fahan wuxuu leeyahay ma aha qof markaas iska ad adag ama qof waxaan ahaa iska sahal oo sidoo kale markaas ad adeyg badan ma qabin laakiin ogow maada karuwa ayaa markaasi nixirxiri doontaa waxaa hadalkaas yiri shalay madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu la jeedaa maada karuwa gabadha iminkan azimiyo madaxweyne ku-xigeenka u ah raila omolo odinga waa sida hadalka markaas madaxweynaha udhigay taasoo iminka maalin fara badan markaasi yeeli karto sidoo kalena uu ula jeedo qeybta markaasi dhinaca kale oo ku sheegay ku tilmaamay inay markaasi dadka hantidooda markaasi boobeen waxa uu la jeedaa halka ninka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wuxuu leeyahay gabar ayaa soo socota oo markaasi doonayso inay xirxirto dhammaan xabsiyada ku hubsato waxaana sheegay in ay markaasi lala xisaabtami doono bilaha soo socdo iniga dheg soo haya ama war soo haya wuxuu leeyahay shaqada xun ee ka socoto wadanka in markaas meesha laga ciribtiri doono sidoo kale laga shaqeyn doono muddooyinka soo socdo waa dabcan hanjabaad iyo culeysyo fara badan dhanka siyaasadda markaas fariinta loogu diraya dhinacyada kale iyadoo iminkan markaas noqonayso madaxweynaha si toos ah inuu uga soo horjeestay ku-xigeenkiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto wargeyska wuxuu halka faahfaahin sidoo kale ka bixinaya boggiisa toddobaad waa wargeyska the daily nation siyaabaha iyo hadalada markaasi madaxweyne uhuru iminkan kasoo baxay mase kasoo burqanayaan inay tahay mid markaasi dhibaato u keeni karto sidoo kale culeysyo fara badan u keeni karto una dhimi karto siyaasadiisa waxyaalo fara badan oo dhanka markaasi madaxweynaha ku-xigeenke taasoo laga yaabaa in ay markaasi shacbiyad hore ama kale markaas ama weji kale siyaasada ay sii fari karto iyadoo waqtiga ay markaasi kala guurka siyaasadda maalmo keliya ka harsan tahay doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhacayso sida markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ay iclaaminaysa mar weliba oo sidoo kale ay dadka wargelinayso ku sheegayso in maalmo keli ah lix iyo labaatan maalmood ay ka harsan tahay doorashada iyadoon loo dareeri doono haddana weli waxaa markaas sii cusnaanaysa sidoo kale soo baxaysa culeyso kale oo hor leh iminkana madaxweynaha dhexda ayuu u xiranayaa sidii markaas ololo xoogan ugu sameyn lahaa azimiyo low mowja waxaana sidoo kale wacdu ku maraya haddii aana markaasi si qof sidii aan rabay aan ka soo bixin oo dabcan ula jeedo in aan markaasi fududaa raallihada waa in markaasi aniga aan qof daacad iska aha sidoo kalena aan iska aha qof qalbi duruqsan ama qof qalbi dabcan naxariis badan sida softaha ula jeedo laakiin wuxuu leeyahay qof ad adag ayaa soo socda oo markaasi aan jixinjixaynin oo xabsidan igu guri doonta wuxuu ula jeedaa dadka tuugada xabsida lagu guri doona waxaana ku guri doontaa maada karuwa waa sida halka wargeyska bogiisa toddobaad uu ku qorayo madaxweynaha uu soo dhigtay imikan waa tahay dhegeysta wargeyska bogiisa koobiyi tobnaad halkan waxuu saa ka qorayaa maxaa leeyahay shan iyo toban ayaa markaasi maalin weliba lagu kubsadaa dhibaato ama faraxumeyn loogu geystaa maalin weliba nairobi waa sida wargeyska saaka halka uu qorayo warbixin markaasi lasoo saarida shocking report warbixin markaas argagax leh oo dhibaato iyo saameyn ku leh kadib markii the nairobi metropolitan services ay soo ogaatay kuna sheegtay ilaa ugu yaraan dabcan shan kun oo dumar ah ama haween ah in markaas lagula kacay xadgudub xadgudub xadgudub jinsiyadeed lagula kacay kuwaasoo dhibaato keentay muddooyinkii ugu dambeysay ama laba iyo tobankii bilooda lasoo dhaafay kuna ekeed shalay oo markaas lasoo ogaaday laga soo ogaaday kadib ra-iyo aroorin ama xog fara badan lasoo ogaaday laguna ogaaday in maalin weliba dumar fara badan loogu kubsado laguna dhibaateeyo laguna farxumeeyo dhegeysta nairobi ee guud ahaan wadanka dabcan guud ahaan ma aha waa wadanka ayaa la sheegaya in dhibaatada ugu badan ay ka taagan tahay kuwaasoo siyaabo kala duwan lagula kaco hadday taa kuwa markaas shaqada hadday taa kuwa xaafada ka shaqeeya hadday taa kuwa markaas magaalooyinka ka shaqeeya amasidoo kale ama sidoo kale shaqooyinkooda gacanta iska wata nooc waliba ha ahaato hadday taa kuwa waxbarashada ku jiraan nooc waliba ha ahaatee wax leeyahay in dhibaatada ee weli ay markaas dumarka haysato oo tacadiyada iyo xadgudubyada kale weli ay markaas ka taagan tahay kuwaasoo haddana aansan soo bandhiginin sidoo kale aansan loo wadaagin kuwa markaas ku taqaso ciidamada iyo laamaha kala duwan si markaas dambiye loogu furo shakhsiyaadkaasi sida loo soo qabto dad badan ayaa markaas aad u qarsadaan waa dhibaatada laakiin culeysyada ugu dambeysay lasoo saaray sida warbixinta halkan wargeyska bogiisa koobiyo toban saaka ku qoray wargeyska the daily nation waxaa iminka markaas xildhibaanada sida wargeyska bogiisa qeybta dambe oo halka wargeyska the daily nation ku qoraya xildhibaanada oo horaan markaas iska marsada lacag ah dabcan sharci darro ah oo iminkan gaaraysa lacag afar boqol lixdan milyan ayaa iminka laga doonaya in dib markaas ay usoo celiyaan sida wargeyska bogiisa dambe uu qorayo horaan ay ahay lacagtan ay markaas u qaadeen qoob qoonda ah oo ama qoob ama qeyb markaasi kalfadhidii markaas ka qeybgalayeen kuna sheegay markaas inay iska marsadeen oo keliya ilan ayagaa xardajiyaasha ahaa iska marsadeen waxaana markaasi ka dhaadhiciyeen waxda markaasi u qaabilsan lacagaha ee s r c kuwaasoo sheegeen in ay markii dambe ay ka meelmariyeen sidoo kale lacagtaasi ay qaateen kuwaasoo lagu tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah oo aan markaasi munaasab ahayn sidoo kale baalmarayso sharciga sida wargeyska bogiisa qeybta dambe uu ku qorayo wargeyska the daily nation dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa markaasi dhegeysanaysaan maqlaysaan dhegeystayaal dhammaantiin welwalba joogtaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qaybaha dambe iminka dhegeystayaasha ayaan fursadda usiinaa tobanka daqiiqa inoo soo hartay dhegeystayaal si aan u ogano dhegeystayaasha saakasta kuwa birisan kusoo kakacin maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal intaanan dhegeystayaasha markaasi siina wargeyska bukiisa afraad halka wuxuu leeyahay waxaa qaybta markaas iminkan kansalay kalfadhi markaasi si deg deg ah rabay in markaas kulmo ay ku qaataan xildhibaanada waxaa leeyahay the government printed has decline dabcan way diiday oo waxaa markaasi sheegtay in markaas lasoo gaazet garin ama sidoo kale wargeyska dowladda lagu soo qorin in markaas kalfadhi gooni ah lagu qabto risonka iyo sababta iyo waxyaalaha markaas ka timid taasoo faahfaahin macluumaad markaas laga bixin kuna markaas kagala xoogan kaga sameyneyso wuxuu leeyahay dabcan xafiiska its in good time last week dabcan aad bay u fiican tahay wakhtiga markaasi galaguurka xafiiska in markaas qofku kusii jiro sida markaas ku jiray sida uu halkan wargeyska ku qorayo national assembly speaker justin muturi oo markaasi kalfadhigaasi kansalay sheegay in kalfadhi uusan minka la qaban karin dhegeystayaal kuwaasoo la doonayo in looga doodo bilalka huduma dhegeystayaal iyo nims sida wargeyska lagu qoray saaka lagu daabacay taasoo keenayso in ay karto faraaro kale hore leh haddana ay keeni karto dhegeystayaal wargeyska ayaa saaka faahfaahin macluumaad halkan kaga qoray kaga bixinaya dhegeystayaal balan wargeys hadalka dhegeystayaashan kusii badan iyadoo markaasi horaana layga codsaday in wakhtiga aan ku kordhiyo laakiin wargeysada dibdhac xoogan ku imaada misela soo daahaan ayaa haddana suurtagelinaynin ama suurtagal ka dhigaynin in aan wakhtiga markaasi sii korin dhegeystayaal laakiin intaan ka gaarno iyo weliba deegaanada kala duwan xaafadaha kala duwan duliba naga dhegeysanayso dhegeystayaal waxaan fursad u siin doonaa elbriqs weliba qof weliba ama sidoo kale soo doona elbriqsi in qolba qof weliba fursad aan u siino kan ku sugan mandheera kan ku sugan gaaleyso kan ku sugan wanjeer kan ku sugan bulaxaabo kan ku sugan suuftay dhankaas iyo doolow dhegeystayaal etoobiya iyo soomaaliya qeybaha markaasi kuale califi mombasa nairobi naro kajiado ayaa markaasi siinayna dhegeystayaal fursadaha meru aad ayay umahadsantiin dhegeystayaal bal qadka telefoonka u horeyaan siinaya saaka soox wanaagsan suuri waan ku salaamaya walaal magacaaga
caleema salaam waan ku salaamaya soo dhow walaale
maasha allah wallaahi dhibid ma jira naxariista ilaahay aan qabnaa xaafadaan ka barin magaaladana jeesaan ku joogaa dhibku ma arkin nin walba hoshiisu ceebsan yahayaa laakiin masaajidka saa qof meel laga daynayo waa arkaya intay dhimatay muslimiinta meelay joogaanba allaha u naxariistaan dhihi lahaa inta joogtana ilaahay caafimaad ha nagala sii aamiin aad baad umahadsan tahay xalima salaad waa aad bay umahadsan tahay hawadaas munil baa nagala soo xirtay dhankaasi mandheera waan uga mahad celinaya dhegeystaha kale qadka telefoonkaa siinaya inkastoo hal qad dhegeystayaal uu shaqeynaya ilaa shalay halkaasi qadkaanu wada cariirsanayna dhegeystayaal qadka telefoonka soox wanaagsan soo dhowo walaal magacaaga halo subax wanaagsan walaal yusuf waan ku salaamaya shukran walaale soo dhowow
waa sucaad kaala saalisa magaalada mandheera sucaad soo dhowo walaale
si wanaagsan ayaan kuwa barisana laakiin dhib yar baa ka jira magaalada mandheera maxay tahay
dhibka ka jira waxay tahay walaalow noo iyo yes ayaa la furay markaas baa dadkii ayaa lagu baabi'inayaa bangiga cid wax u qabanaysa ma laha dadkii baadiyada ka imaad dadkii magaalada shaqadii oo lagu jiro ayuu ninka iskaga kacaya dadkii say salaadii u imaadeen habeen laba sac ay ku gaareen meeshay ku ba-een marka waxaan leeyahay laga soo gaaro ummadaas way ba'day masaakiimo waaye abaaraha qabsaday xanuunaha jiro de hadda waxaa la sheegaya shalay gabar oo yes usoo baxday no oo soo raadisay sal subaxu u baxday oo maqrabkii meesha kasoo aan waxna helin oo meeshana wija garab laiskugu yeerayo gacanta laisu haadinayo oo ilmo caruur oo guriga aga gubteen kor aga soo cir saddex caruur iyo ayeydii baa ku gubatay gurigii no yes maxay tahay
waa waxyaalaha duqooshinka dadka la siiyo ayaan dhawi la qurqurayo kaararka ah waa ummadda loo qorayo walaal aad baad shukran aad baad marka umahadsan tahay dadkii way walaal ku baaba'een waxaan dhihi lahaa laga soo gaaro Shukran.
adwax wanaagsan ayaan kula dhib badan ayaa iska jira aad baad umahadsan tahay mahadsan tahay hooyadaasi ee fariinta markaasi u diraysa dhanka mandheera ee dadka markaasi ku shaqeeya howlaha si si deg deg in dadka markaasi u gargaaraan oo markaasi u gacan fududaadaan waa muhiim dadka qoraxda iyo dhibaatada ha ku reebin haddaad waxba u hayin oo waxba aad u qabanin ka bax meesha dadka telefoonka soo dhow walaal Salaam Salaam alaikum.
alaikum. soo dhow walaale ustaad maxamed toone gaarisa dhiga maxamed guri tawane gaarisa dheka buray haye
way degan tahay maasha allah haye maxaa la hadalaa saaka maxamedow
saaka hadalanta uweyn waa un kambiin ma laga hadlayaay Mm.
dadkii niyaho waa la wada weerarsan yiho waxaan ku dhahayay dadkii nin kastaba waxaad arki hal qof oo konton qof wada oo konton qof wado haa intuu u wadaana
kunkii shilin baa dadki dhibtabo calaa qofka kun shina la siinayaa haa hasho katiifada baad arki oo shan qof oo hal kursi u taagan lagu qaadi haye marka dadweynaha waxaa le ilahay aan ka cabsoonno aha waxaan waa laisla xisaabtamay marka ilaha laga cabsado marka dadweynaha dhammaan dhegeystayaasha o dhan waxaan leeyahay maalintaa idiin wacnaato aha barwaaqaya caafimaadna ku noolaada insha allah aad baad umahadsan tahay shukran dhegeystahaasi nuur Waa- dabcan waa maxamed uu mahadsan yahay Ee, xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya isagana subax wanaagsan la leeyahay sideedii subax markii la gaaro warka ayaad maqli doontaan hadduu ibaaraal ka noqdo mawliid maxamed shuuriye qadka telefoonka soo dhow walaal ku salaamaya allo xaaji yuusuf bakadow maxamuud daahir dhaqale saaxib waan ku salaamayaa subax wanaagsan waan ku salaamaya subax wanaagsan saaxibow baan ku leeyahay alxamdulilah ilaahay waa mahad leh shukran haye dhagaystayaalka oo dhanna waxaan leeyahay subax wanaagsan sax
Eh, ilaa mahadis wey waxaan dhibaato oon maqal male inta waag beri intaan la hadalna hadda wax dhibte ma hayno nabad baan haynaa intii jirana allaha noo caafiyaan leenahay aamiin hadalhay kuwen siyaasada waayo haweenka masalahan oo shalay arrin cusuban keeneen baa hadalhayga anaga aan hadalhayno oo maxay waxaan maxay filan tahay yahay maxay tahay reer masalani hablahooda waxay keenay shalay keeneen ee cusubnimada oon- aanan ogeyn hawlihii waa tashadeen oo shalay waxay ku tashadeen inay maadam safiya haddana soo ceshadaan
waa gabar dadkii hadda oo dhan layaab bay noqotay shalay
haye
marka haween hadday tashadaan mooyba wax guri haween baa iskale aad iyo aad haween hadday tashadaan Eh.
waxma qaaqaay Ma Aha, jiro.
aha.
marka waxaan leeyahay de ilaahay kheyr ha ka dhigo kolley waxay go-oonsadeen haweenka maa go-an ninka ilaahu qorana wuu tegi oo doonaa sa- oo saas allada waxay haweenka go-aansadeen baa qorana leedahay saaka aa de haweenka dhalay dhinac u jeestaan iyo ha isla hadle waatanka ruuxa waa kan kenyaanka haweenka o dhan kadise
maxamuud daahir aad baad umaasantaha shukran waktiga awgiis dhegeystayaasha kale aan siino
wax wanaagsan su-aala mid aad baa mahadsan yahay reer masalan saako weta shaahin baan leeyahay waxay leeyihiin cid anaga aan garabka qabano ama gacanta aan qabno keli ayaa soconaya waa sax way mahadsan yihiin qadka telefoonka xigaha siinaya soo dhow walaal magacaaga macalimow haye dhagaxday saaka ka warran codkaana sare u qaad fadlan dhegeystayaal fara badan baa ku dhegeysanaya codkaada ugu hooseey macalim macalimow saaka showshaha ma la kabaasiinin
alxamdulilah wax dhibaato ah kama jiraan dhagaxley meeshaan kasoo kacan waa inoo wad qabtaa alxamdulilah wax dhibaato ah kama jiraan maxaa la hadalayaa bal ceelihii biish biyihii ka warran wax biyo ma jiraan alxamdulilah biyihii waa inoo soo dhaceen iskooladii waa waa xiran yihiin baryahan ciidda iskooladii eh, macalimiinta dugsiga waa xiran yihiin insha allah koley kheyr badan baa idin rajeyna ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leenahay ilaahay nabad allah na siiyo caano aad baad umaadsantah macalimow n uu mahadsan yahay heryaha qaxootida dhadhaab iga soo wacay dhegeystayaal qadka telefoonka xigaan siinaya warkayan sidoo kale si toosa u aadi doonaa dhegeystayaal inkastoo saaka meelo qaar aan deegana qaar hadal aan ka ma- aan ka hayin waa dhankaasi wajeer iyo sidoo kale kuala kilifi mandera mombasa mandera waa ka maqlay Mombas- mombasa iyo nairobi hadal kama hayo laakiin waxaan filayaa si wanaagsan inay maqlayaan
halo ustaad Ibsen, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga
saaxiib qaali waa saciid cabdullaahi Soomaali saciid wareeg, Qajar, cabdulaahi Abdullaahi.
wajeer hadda ma sheegaya wajeer haye
alxamdulillah walaal nabadaan kusoo kacnay Mhm.
nabadan bir waxaad moodaa qadkana aad iyo aad albee dhibhayaba adgellail saddex subax aan soo dhaafnaa aan ku rafaaday cafwan haye
nabadan kuwaa berisan alxamdulilah waxaa keliya u tagalay kula socota gudaha dibaa loo furay aha
goobaha diini lagu bartay dugsiyada alxamdulilah dibaa loo dib- aan waxbarashada aad bay u socotaa sax markaan dhanka hadalaynta aan iska siyaasada guud wajaar labadan bir waxaad moodaa meel kastaba baabuur ay hees ka shidan doonad malaaya aad iyo aad siyaasadda ay aad iyo aad u qulaatay aad baad umaasantahay saciid shukran markaan dhammaan dhegeystayaalku waa salaam saaxiibadeen shaqadaa ku wacnaad aad baad u aqsantaa shukran mahadsanid aan kuleeyahay xigaha kale qadka telefoonka soox wanaagsan aan leeyahay inkastoo halka qadka telefoonka ay aada iskugu soo celinayaan dhegeystayaasha laakiin aan dulqaadanaynaa halqad baan arkayaa in cariiri fara badan uu ka taagan laakiin dhegeystaha ugu dambe qadka telefoonkaan siinaya kadibna warkii yaan si toos u wada aadi doona hadduu yahay bahraale ka noqdo soo dhow walaal waan ku salaamaya soox wanaagsan
walaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa madogaashi madogaashi mgaashi haye ka warran saaka madogaashi magacaaga horta
mawliid aadan mawliid aadan mgaashi saaka ka warran madogaashi alxamdulilahi rabbilcaalamiin nabad baa lagu baryay wax dhiba ma jira gaadiidka iyo howlaha ka fiican bay ukala socdaan barwaaqo iyo bashooshanku waa barisan haye maxaa la hadalay saaka mgaashi
saaka waxaa la hadhadayaa qaambeen ilaahay un ku fiican oo hogaankana si fiican nagu qabto si fiican ilaahay masaaka noo maamulo allah noo sogeeyo baan leenahay aamin intaa waa waaba wax kaloo dhib maqan waan ku saaxiibo salaamay aad baad umahadsantaha shukran reer madoogaashina ugu salaam waana salaamayaa in badan saaxiibadaasi eheladaasi qaraabadaasi meelba joogaan eh, dhegeystayaasha ku xiran idaacadda star f m codka gobolka qeybare meel walba inaga dhegeysanayaan cid walba codkayga soo gaarayso waxaan leeyahay subax wanaagsan saaxiibayaal qaadka telefoonka soo dhowo walaal subax wanaagsan waan ku salaamaya magaca asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan kuu salaamaya subax wanaagsan subax la mid ah saaxiib waan kaa qaaday
waa aadan gaarisa aadanow gaarso ka dhankee
gaarisa haqi dhor baa iska aad meeshaan alwa qafaa maraya haye
alxamdulilah juhu degan wax weyn oo qaylimaan maqlan yuu iska degan yahay mhm
qaabeen baanu magaalada baanu ka sheegin waxaa leeyahay kii nabadii khayr qabay ilaahay noo dhimay hanaga dhigo aad baad umahadsantahay aadan shukran
aad baan kuu salaamaya saacad saaxiibaad aad umaasan tahay dhegeystayaal dhegeystayaasha qadka telefoonka ugu dambeeya suxliba aan ku ogaana dhegeystayaasha siday kusoo kaakaceen kuwa bariiseen aad baad umaasantihin waad dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysa dhammaantiin subax wanaagsan ee radio suban kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminka si toos ah inooga bilaabanaya dhegeysa taarikhda iminka waxay ku beegan tahay maanta saddex tobanka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun labiyo labaatanka waa maalin arbacaha xarada guud ee wadanka markaasi diradda ku saarlan barnaamijka ku gorfina dhegeystayaal halka qeybaha dambe dhegeystayaasha fursada u siino saaka eh, si markaasi qodobka fikirkooda aragtida markaasi ay uga dhiibtaan dhegeystayaal barnaamijka waxaa la aadihin doonaa sidoo kale in la socodsiin doonaan ii farsameyn doonaan igoo hayuusuf bakat dhammaantiin subax wanaagsan ayna leeyahay saaka waxaa la fara badanaya markaas iminkan miiska wada saaran dhegeystayaal iyadoo markaasi horaan eh, dabcan eh, lasoo aro daraasaad lagu ogaaday in raila odinga oo markaasi taageero badan uu ku leeyahay wadanka kenya ama wadanka guud ahaan ama gobolada guud ahaan wadanka dhegeystayaal uu ka kooban yahay Ah, halka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka sida halkan uu warge dabcan uu ku qoray daraasaadka inkastoo laakiin asaga uu beeniyey uu dabcan hoosudhac hoogan uu ku imaaday oo waxyaalo qaar ay eh, inkastoo laakiin ay waxba san kala horeynin waxaa sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan dhegeystayaal madaxweynaha uhuru kenyatta uu sheegay haddii aan markaas aan jilicsanahay oo aan markaas aan nugu- aan nugulahay ama sidoo kale aan ahayn qof ad adag haddaba waxaa imaan doonaa sidoo kale qof markaasi tuugada xirxiro waxay tani daba socotaa dhegeystayaal aftidan kadib markii aada- een, ra'yi aruurinta iyo ama daraasaadka dhegeystayaal lagu soo ogaaday in raila odinga iyo madaxweynaha hadalka ee iminkan asagana olole xoogan oo b- kala duwan markaas oga sameynaya caasimadda shalay uu markaasi bakaas east uu ku sugnaa arrimahaas ayaan dhegeystayaal daraasaadka iyo sidoo kale madaxweynaha isla gurfeyn doonaa sidoo kale qeybaha dambe dhegeystayaasha u siin doonaa sida fikirkooda artida markaas oga dhiibteen iyo sida waxa iminka markaas madaxweyne uhuru kenyatta iminka ku qasbaya ku keenayo in uu hadalladaas ay ka soo baxaan dhegeystayaal dabcan madaxweyne uhuru kenyatta maalmo kale ayaa usoo hartay dhegeystayaal ilaa lix iyo toban maal- waa lix iyo labaatan maalmood dhegeystayaal oo markaasi xilka madaxtinimada uu hayayo waxa markaasi bil ka yar kadib waxaa markaasi xilka lagu wareejin doonaa shaqsiga markaasi shacabka ay doortaan sanadkan eh, bisha sideedaad ee sida eh, markaasi horaana loo iclaamiyey sidoo kalena loo loo qontay wakhtiga eh, maalmaha iyo sidoo kale bisha dhegeystayaal bal inta arrimahaas aanan kusii dheeraan dhegeystayaal bal marka hore aan kus- aan sii ambaqaada dhanka markaasi daraasaadka ah daraasaad ay samaysay shirkadda tifa ayaa markaas lagu ogaaday in musharaxa madaxweynaha isbahaysiga azimiola omoja kenya raila odinga uu yahay musharaxa markaas ugu taageero badan guud ahaan dalka islamarkaana haddii maanta doorashada markaas la qabta ama la qaban lahaa oo markaasi ku guulaysan lahaa hogaanka ugu sare dalka cilmi baarista maaan dabcan la sameeyey ama lasoo bandhigay waxaa markaas ku cad in boqolkiiba afartan iyo laba dadweynaha ee ku nool kenya ay la dhacsan yihiin siyaasadda odinga oo ay doonayaan inuu markaas noqdo madaxweynaha xiga ee dalka halka booq halka boqolkiiba soddon iyo sagaal ay taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenka waddanka ahna musharaxa madaxweyne sbeysiga kenya kwanza william ruto musharaxa madaxweynaha xisbiga root party george ojogoya ayaa markaas taageeradiisa lagu sheegay in boqolkiiba toban halkan dhi- halka dhigi xisbiga gano party david wahiga mawra owre oo markaas uu ku guulda- dabcan uu ku guulaystay in sahanka uu taageero badan ka helo madaxa daraasaadka ee shirkadda tom wolf ayaa sheegay markaas in taageerayaasha raila ay boqolkiiba sagaashan ku gana- ku qanacsan yihiin in ay- ee ku-xigeenkiisa uu xushay maada karua halka ruto ay taageerayaashiisa boqolkiiba lixdan iyo toddoba ay ku qanacsan yihiin inuu ku-xigeen ka dhigto xildhibaanka deegaanka madira ee ismaamulkan nyeri ragaadega shagwa sahanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in far- eh, dabcan waa dabcan farqiga ee jinsiga iyo weliba taageerayaasha raila ee laab ee dabcan laabka ay yihiin ama lalaabka ay yihiin afartan toddoba ismaamuul ee halka di- dabcan eh, waa dabcan waa waa labka waxaa leeyihiin afartan toddoba is- boqolkiiba halka eh, dadiga lagu sheegay soddon iyo toddoba boqolkiiba guud ahaan dalka tiva ayaa ogaatay in taageerada ruto ee dhanka jinsiyadeed ee ragga ay tahay boqolkiiba afartan halka soddon iyo sideed loo aqoonsaday inay dumar yihiin marka la eego taageerada xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira cilmi baarista ayaa lagu sheegay in xisbiga u d a uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu weli markaas yahay mid ugu caansan kenya isagoo taageeradiisa lagu sheegay soddon iyo saddex boqolkiiba halka o d m ay tahay lix iyo labaatan daraasaadka tifa waxaa ku xusan in boqolkiiba toban ee dadweynaha la wareystay ayaan weli markaasi go-aansan ciddii ay siin lahayn codkooda ku aadan qabashada hogaanka ugu sare waddanka halka konton waa halka shan boqolkiiba ay ka aamuseen tom wolf ayaa markaas xusay in far- in dhamaan farqiga u dhexeeya taageerada raila iyo ruto oonan aad markaas u weyneyn sidaas awgeedna ay micnaheedu tahay in ay codkooda shacabka kenya si baaxad leh ugu tartami doonaan daraasaadka shirkadda tiva ayaa markaas la sameeyey intii u dhexeysay shan iyo labaatankii ilaa iyo soddonkii bishii hore ee juun dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweynaha ee sbeysiga kenya kwanza ee william ruto ayaa xili uu markaasi ku saray ismaamulka kakamega waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada cilmi baarista ay sameysay shirkadda daraasaadka tiva warbixinta oo markaasuu sheegay inay tahay mid markaasi lasoo abaabulay sidoo kalena la doonayo in lagu niyajiyo dadka shacabka ama taageerayaasha kenya kwanza oo asaga markaasi ka tirsan yahay waxa uu tilmaamay in daraasaadka ay markaasi lasoo dhadhoobo sidoo kalena ay tahay mid aan salraad toona lahayn oo keliya lagu taageerayo shaqsiga markaas ayaga doon- ay doonaan waa sida markaasuu hadalku dhigay madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxa uu sheegay sida uu ku xusay qoraaladiisa sidoo kalena uu sheegay mar isagoo fagaara dadka shacabka kula hadlayay inay marnabo aysan eh, sidoo kale eh, dib loo dhigi doonin ama sidoo sidoo kale ugu cagajuglayn doonin taageerada xoogan oo markaas dadka shacabka iminkan ku haysto waxaa iminkan haddana sidoo kale dadka ay aada usii saadaalinayaan iyadoo madaxweynaha iminkan oo asagana dhexda uu xiranayo ama dhexda u xirnay muddooyinka ugu dambeysay sida sabtida aynu soo dhaafnay iyo sidoo kale isniintii iyo talaadadii iyo arbacadii oo dabcan arbacada maanta la filaya in markaas goobo kala duwan uu sii tago isagoo markaas doonayo inuu ololo xoogan ugu sameeyo eh, dhigiisa ama sidoo kale saaxiibkiisa raila omolo odinga halkaasuu sheegay in taageera oo u fidin doono sidoo kalena uu uga ololeyn doono siyaasadiisa sanadka labada kun labaiyo labaatanka oo maalmo keliya ay ka harsan tahay raila dabcan oo madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga ayaa heshiis markaasi sanadii labada kun sideed iyo tobankii gaaray kadib markii doorashada ee laga soo gudbay laga soo baxay doorashadii labadii dabcan waa doorashadii ku-celiska aheyd ee wadanka ka dhacday ee labada kun waxaana sideedii waxaana markaasi heshiis xoogan dhexmaray madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga isla marka isla waagaasi ama waqtigaasi ilaa iyo hadda ay heerkan isla soo gaareen kus- kadibna ku sheegay in madaxweyne uhuru kenyatta uu xilka markaasi ku wareejin doono shakhsi daacad u ah wadanka sidoo kalena ku ku hogaamin karo dhexdhexaadna ka noqon karo howlaha markaasi dadka shacabka dhegeysteen waa sida markaas uu hadalku dhigee waxa uu madaxweynaha tilmaamay sheegana sidoo kalena in raila odinga uu halkan u qalmo isagoo markaas ololihiisa siyaasadda meelo kala duwan geynayo sidoo kalena ugu ololeynayo kuna adkeysanayo in ay shakhsiyaadka ama dadka shacabka ay doortaan raila odinga waxaana markii ugu horreysay oo dacm- dabcan xaafadaha ee nairobi ka koobanta ay ku kala tegayay ugu dambeysay tii shalay ee bakaasi ku sugnaa halkaas dadka shacabka iskugu soo baxeen kadib asagoo daafuraya isbitaalka level tree ee dabcan bakasi oo dabcan hooyada iyo dhallaanka ah halkaasuu ku sheegay in waqtiga iminkana uu xasaasi yahay sidoo kale kala guur- kala guur yahay waxaa markaasi dooranaysaan cidaad ogtihiin waana cidde waana shaksi aad garanaysiin waana shaqsigee waa sida hadaladiis u dhigay madaxweynaha kuxige waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta halkaas shaksi ula jeeday raila omolo odinga dabcan raila Ode- odinga ayu horaan markaas waa madaxweyne waa qaybta markaasi een, azimio la umojae horaan uga ballan qaaday inuu taageero xoogan ku siin doono ololihiisa siyaasadda waqtiga markii la gaaro dhegeystayaal waa sida uu Ra- madaxweyne uhuru kenyatta oo markaas iminkan qaba dhegeystayaale haddaba iyadoo taasi ay taagan tahay ayaa haddana howlihii dabcan aad ay markaas iminkan eh, dabcan usii adkaanayaan siyaasadda iyo weliba xamaasadaha kala gu- dabcan kala duwan ee dadka markaasi shacabka ay aadka u bixinayaan kagana hadlayaan waxaa markaas iminkan ay doonayaan maxay tahay oo keliya markaasi madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu halkan markaasi sheegayaa oo sidoo kale halkan oo kaga waramaya eh, sida markaasi loogu taageerayo raila omolo odinga laakiin intuu hadaladiisa dhegeysta la socday madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu markaasi soo hadal qaaday wuxuu sheegay haddii aniga softi ahaa dabcan wuxuu la jeedaa haddii markaas aniga aan jilicsanaa ama qof jiljilicsan aan ahaa ama sidoo kale qof aan adadkeen aan ahaa dabcan waxaa soo socota ha- gabar markaasi tuga tugada xirxiri doonto halkaasoo taasi macno fara badan iminka yeelanayso taasoo sidoo kale noqon doonto markaasi duulaanka xoogan ee siyaasadiisa ee markaasi lagu wiiqayo awoodda shakhsiyaadka iyo weliba kuwa markaasi iminkan ay dowladda ah, dabcan oo madaxweyne uhuru kenyatta uu doonayo in markaas uu xirxiro waa dabcan shakhsiyaadkaasi tugadaasi kuwey wey waa su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal iminkana hadalladaasi maxaa kusoo beegayaa in shakhsiyaadka tugada la xirxirayo waana cidda cidda markaas tuugada ah maxaana markaas in mar hore wax looga qaban waayo waxyaalaha iminkan dadka shacabka is- dhammaan isweydiinayaan hadalladaasini maxay u dhimin doontaa shaq- dabcan shakhsiyaadka iyo weliba kuwa markaasi fartan lagu fiiqayo iyadoo markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faalooday tilmaamayaan sheegayaan in hal- in hadalladaasi ay ku socoto ra- dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo xulafadiisa iyo weliba taage- dabcan asxaabta markaasi taageerada u haysa waa kuwa shakhsiyaadka aadka ugu agdhowe shacabka ma ahan laakiin waa shakhsiyaadka markaasi la socdo lagu dabcan lagula tuhunsan yahay in ay markaas soomarin xoogan ay wadanka ka sameeyeen inkastoo laakiin aysan cadeyn loo hayin oo sidoo kale lasoo bandhigin in markaasi howlo uu dhacay laakiin madaxweyne uhuru kenyatta sida markaasi hadalkiisa u dhigayo waxay markaasi tilmaamaysaa ee la sheegaya inay tahay mid markaasi ee lagu farxi doono sidoo kale lagu degi doono oo markaasi dhammaan la dabageli doono shakhsiyaadkii oo lala dhiilgareen doono mise la ogaan doono tuugada iyo weliba saaxiibada kale oo markaasi crugska uu ku tilmaamay dowladda markaasi ku dhex jiraan in ay markaasi ballanta looga qaada keli ay tahay in gabadha maada karua ay markaasi la badboodi doonto sidoo kalena ay markaasi xabsiyada ku xareyn doonto ku guri doonto iyadoo markaasi sharciga wadadeeda madaxanaankeeda raacaysa waa siduu hadalku dhigay madaxweyne uhuru kenyatta haddaba madaxweyne ku- madaxweyne uhuru kenyatta waa shaqsiga markaasi ka dambeeyey imaada karua raila odinga uu soo qaato iyadoo markaasi loolanka wakhtiyadaasi ay ku jireen eh, peter kenneth iyo sidoo kale stephen crouse misoka iyo asxaab kale halka laakiin markii dambena ee cadaadis lagu saaray raila odinga iyo weliba shakhsiyaadkii markaasi aadka ugu dhowaa inay soo qaabtaan maada karua haddaba maada karua oo sheegtay in marnaba aysan een, dhabarjab ama dab- gadaal aysan ay uga imaan doonin raila O- raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta sheegtana in markaasi sida hof- eh, hufan oo saxda ah ee markaasi wadanka ugu shaqayn doonto uuna qaban doonto dhegeystayaal iyadoo warbixintii ugu dambeysay ee tiva ay haddana ay sheegayso tilmaamayso in shacbiyad fara badan ay usoo kordhisay raila odinga tani markii uu soo qaatay soo xushay maada karua haddana waxaa markaasi saadaalada iyo weliba eh, eh, dabcan aftida markaasi qaar ee la aruurinayo ama sidoo kale ra'yi aruurinta kala duwan ee la qaadayo ee tibaaxaysa tilmaamaysa in haddana markaasi ay tiro ahaan ay soo kordhisay inkastoo laakiin haddana aysan kala fogeen raila odinga waxaa boqolkiiba lagu tilmaamay afartan iyo laba halka soddon iyo sagaalna u haysta madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto horaan way kala horreeyeen laakiin waxaa leeyahay kala hordhacaasi iyo sidoo kale kala dambeys iyo dab inuu us- ama hoos inuu u dhaco madaxweyne ku-xigeenka waxaa keenaysaa in markaas uu soo qaatay shaksi ay dadka markaasi saas san aqoon ugu lahayn sidoo kalena taageero xoogan isan usoo kordhinaynin laakiin waxa keli ah markaas iminkan ay kala horeeyaan waa laba oo ama saddex oo keli ah Saddex- waa saddex dhibcood uu raila markaasi ka horeeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin isku celcelis ahaan markaas sida loo daraaseeyo ama sida khubarada markaas ay tilmaamaan sheegaan inay markaas aysan soo kala kordhin karin tirada ay ku kala hogaamin karaan wadanka taasoo looga baahan yahay in boqolkiiba konton iyo hal ay kala helaan dhegeystayaal waa tirada markaas qofka uu kun uqo karo madaxweynaha laakiin iyadoo sidaas aada iskugu dhow yihiin waxaa laga yaabaa sidoo kale laga cabsi qabaa laga raje qab cabsida weliba rajacdu weliba isgelinaysaa sidii markaasi wareegi labaad ay ku gaari lahayeen mise qof ku kala bixi lahaa sidaa warbixinta ay tilmaamayso waxaa haddana la sheegayaa inay haddana ku qasban yihiin in gobolada qaar ay kala tegaan sida markaasi ololaha ay ugu eh, dabcan waa in ololaha ee markaasi siyaasadda iyo weliba xudxudashada dadka shacabka ay ku wadaan inay sii kala tegaan iyadoo dad aada u tiro badan weli ay go-aan aysan ka gaarin shakhsiga ama cidda ay markaasi to- ay dooran lahayd madaxweyne uhuru Ke- ah, madaxweyne ku-xigeenka william ruto ayaa markaasi ku kala horeeya bartamaha dalka iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari kuwaasoo la sheegay in markaasi konton iyo lix iyo konton iyo shan uu ka kala wato ah, sida markaas la sheegay horaan ayaa markaas warbixinta sheegtay oo tiva ah lagu ogaaday in gobolka waqooyi bari uu ka horeeyey raila odinga laakiin socdaalla uu ku- uu ku- uu ku kala tegay gobolada qaar tuulooyinka qaar iyo sidoo kale deegaanada qaar ayaa markaas u sahashay una fududaysay in markaasi shacbiyad iyo taageero xoogan uu keenay sida bute inuu tego iyo sidoo kale hadhaadho inuu tego waxaa sidoo kale uu tegay go- dabcan mandheera ah sida raamu qeybaheeda kala duwan waxauu sidoo kale tegay Gao- gaarisa sida Ma- balambala iyo madowgaashi meelo qaar oo markaasi gobolada qaar inkastoo socdaallo uu ku kala maraya meelo fara badan iyo tuulooyin fara badan uu sh- uu kala dirayay shakhsiyaadka markaasi u lolamaya ama sidoo kale ku tirsan kenya kwanza iyo xisbiga u d a waxaa markaasi u sahlaysa oona fududanaysa meelaha markaasi qaar uu ku tegey inay shacbiyadaasi waa tan iyo markii ee warbixinta ay soo saareen kul- lagu sheegay in ay hadda uu ka horeeyo bartamaha dalka iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari waa meelaha markaasi socdaallada markaasi laba mar ama laba je- saddex jeer markaasuu ku tegey waa dabcan marka laga soo tego meelaha qaar u tegey laakiin gobolka waqooyi bari meelaha markaas uu tegey ayaa la tilmaamaya in ay tahay in ko- in yaro kooban laakiin saddex mar uu ku noqdo halkaas ayaa markaas u sahlaysa una fududays- una fududaynaysa in markaasi dadka shacabka ayaa ta- ta- dabcan uu taageero uu ka helo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka horaan uu ka horeeyey raila odinga oo shaacibeed fara badan uu ka haysto gobolka waqooyi bari ayaa hoos xoo- ayaa hoos xoogan u dhacday eh, iyadoo markaasi uu madaxweyne ku-xigeenka halkaasi uu ta- taageero xoogan uu ka haysto waa meelaha iminka markaasi gacantiisa ka baxday sida ay tilmaamayaan sheegayaan gobolka waqooyi bari ka mid tahay halka sidoo kale meelo qaar iminka uu ku hogaaminayo sida nairobi eh, sidoo kale western iyo sidoo kale nyanza ayaa ka mid ah meelaha gobolada qaar uu ku hogaaminayo mad- raila omolo odinga laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha tilmaamaya ay aadka iskugu hayaan sidoo kale lagu kala xisaabtamayo lagu kala baltamayo ka mid ah gal- galbeedka iyo sidoo kale bartamaha dalka uu doonaya raila wakhtigeera usoo haray inuu markaasi shacbiyad fara badan taageero xoogan uu ka helo laakiin taasi waxaa markaa iminka luqunta u taagan sidoo kalena oo dhexda u taagan oo ah meel ka marlayin taageerada ama sidoo kale shac- waa xus- waa waa dadka markaas aadka ugu dhow ee shaq- shakhsiyaadka ah ee markaas markaasi kasoo jeeda bartamaha dalka xulafana la ah xulafana la ah raila Omo- waa xulafana la ah markaasi madaxweyne ku-xigeenka ina markaas dadka shacabka mar weliba ay ka dhaadhicinayaan in shakhsiga markaasi madaxweyne uhuru kenyatta horaan uu la soo halgamay inay markaasi doortaan oona madaxweyne uhuru b- ballan oga qaaday in tabanka soo socdo ama tabankiisa imika la joogo sidoo kalena ballantaas aanan ka bixin waa sida markaasi dadka looga dabka ay kaga dhaadhicinayaan bartamaha dalka horaan dabcan xiisad fara badan ayaa markaas bartamaha ka daagnaa dhegeystayaal sida warbixinada qaar ee lagu tilmaamayo lagu sheegayo iyadoo sidoo kale suurtagelin karto laakiin waxaasoo dhan waxaa la ogaan doonaa wakhtiga markaasi kala guurka siyaasadda ah ee dabcan dadka codadka ay dhiibtaan kadibna ran- natiijada ee markaasi ay soo baxdo ay ku dhawaaqdo guddiga doorashooyinka xududaha i e b c laakiin saadaasha waxay aad markaas uga cadahay sida khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalo tilmaamayaan inay noqon doonto wareeg markaasi labaad la aado iyadoo ay markaasi aysan kala sahlanayn raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto waana se- waxaa leeyahay dabcan shacbiyadooda ama taageeradooda ama xulafadooda ayaa markaas iminkan aad u sii badanaya laga yaabaa inay suurtagal ka dhigto ama sidoo kale lagu soo kala bixi waayo ay noqoto mid markaasi luqunta qofka luqunta kale ay markaas iskula jiraan raila iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto dabcan yaa ka quusan doonaa sidee loo kala may kala quusan doonaan iyadoo maalmo kale ay soo haraan waa iyadoo markaas maalmo kale ay soo hareen ayaa haddana waxaa leeyahay yaa quusan doonaa laakiin haddana waxaa markaas iyadoo yaa quusan doonaa taagneed ayaa haddana waxaa soo baxay madaxweyne uhuru kenyatta oo ololihiisa si- si toos ah u bilaabay kana bilaabay nairobi sidoo kale tegi doona meelo qaar inkastoo laakiin la sheegayo meelo qaar in markaasi uu kansalay inuusan aadi doonin waxaa ka mid ah dhanka isielo waxaa sidoo kale ka mid ah meelo qaar oo la rabay inuu tego ee nairobi ka mid ahay sidoo kale bartamaha dalka ayaa ka mid ah meelo la rabay inuu markaasi siyaasadda uu geeyo ee markaas azimiyo iyo sidoo kale raila omolo odinga laakiin waxaa markaas la sheegayaa in eh, halkaasi uu ka joogay ama uu kansalay oo sidoo kale noqon doonto in nairobi ololahiisa uu ka fidi- uu ka fidin doono ama sidoo kale uu ka wad- uu ka wadi doono maalmaha kale ee soo hartay ee doorashada iminkan aadka loogu kala xisaabtamayo loogu kala ordayo loogu kala hardamayo sidii markaasi ho- gurs- kursigaasi loogu fariisan lahaa ee ugu sare dhegeystayaal howsha iminkan waxaa laleeyahay dabcan waxaa la hilmaamay governor waxaa la hilmaamay senator waxaa la hilmaamay xildhibaan waxaa la hilmaamay m c a waxaasoo dhan dadka shacabka iminkan way hilmaamsan yihiin bal- balse waxaa keliya markaas dhegta loo taagayaa indhahana markaas ay doonayaan inay qabtaan shakhsiyaadka ay kala taageersan yihiin xilka ugu sare madaxtinimada waxaasoo dhan waa siyaasaddii ugu horreysay oo markaas hilmaamsiisay xildhibaannimada senatarnimada iyo weliba gafarnimada balse cid weliba iminkan ay ku xisaabtamayso sidii markaas hogaanka ugu sare ee weliba xulufooyinka ahaan iyo ka dhow- ka agdhowaansho ahaan ay markaas u saaran lahayd shakhsiyaadka ay aad ku taageersan yihiin dhegeystayaal xubnaha ayaa markaas iminkan dad siyaasadeed u kala baxeen sidoo kalena taageerayaal kala duwan u kala baxeen qaar ayaa markaas u kala baxeen azimiyo la umoja ee wan kenya iyo sidoo kale qaybta markaasi kenya kwanza uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka william ruto waa qaybta waa labada shaqsi markaas iminkan ugu cadcad sidoo kale loolanka ee siyaasadeed udhexeeya doonayaana markaas inay kala qaataan ama sidoo kale ay qa- qaataan quluubta shacabka ama sidoo kale hantaan quluubta sidii ay markaasi codadkooda halka qofka ah ama halka cod- halkooda codka ay uga heli lahaayeen iyadoo markaasi siyaabo iyo hanaan kala duwan loo maraya dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal arrimo fara badan ayaan kasii ambaqaadi doona halkaasi kana sii hadli doonaa dhegeystayaal iyadoo qeybaha dambe dhegeystayaasha aan fursadda usii doono si markaasi fikirkooda aragtidooda markaasi aan u wada dhegeysano qodobka dooda qeybaha dambe ayaan u bandhigi doonaa dhegeystayaasha laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta safaricom imika markaas loogu talagalay dadka markaas danyarta ah dadka taagta daran dadka markaas jeebkooda aan burin dadka markaas waxba aan haysanin dadka iska ya- yaraa markaasi rooneen dadka ee in badan lacaga dhuranaya si telefoon ah keliya usoo gataan haddaba shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay markaas macaamiisheed u haysa adeegyo wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan telefoon inay soo iibsadaan telefoon casri ah oo aad markaas ku iibsan karto labaatan shan maalin weliba safaricom ayaa waxay markaas iminkan doonayaan in macaamiisheeda ay kaga faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka ah waxaa haddaba dhegeysta iibsan kartaa telefoon cusub ee union roy oo aad markaasi ku iibsan karto labaatan shan maalin weliba fursadan waxaa markaasi kaliya kaga faa'iidaysan waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabamba ama tooshiraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha markaasi telefoonku yahay two g three g adeegan waxaa mal- waxaa la dhahaa lipa mudhowga mudhowga ay tahay micnaheedu inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso adigoo buuq idhagaha lagaga qaylinaynin tusaale dhegeyste markaad haysato telefoonkan casriga oo aad internet u isticmaali karto waxaad markaasi kaga faa'iidaysan karta waxyaabo badan sida markaasi inaad ka barato xirfadaha cusub gogolaha ayaa sidoo kale wax kaga baari karta waxaa sidoo kale u adeegsan kartaa telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad markaasi guriga kaga soo shaqaysato oo aad u isticmaali karto tilmaamaha qaraarada googoleka sawirka oo sidoo kale aad ku qadan karto haddii aad horaan dhihi jirta saaxiibkaal sawirra iga qad telefoonkaada iga qad oo halkaa igu keeda mar kale aan kaa qadan doono markaan telefoon yeeshay iminkan waxaan ku leeyahay telefoonkaada soo qabso oo sidoo kale teg shirkadda isgaarsiinta safaricom xarumaheeda kala duwan si telefoonkaasi adiga uu kuu lahaado sidoo kale aa u lahaato uu kuu xirnaado oo sidaa doonto sawirraa iskaga qaada dhegeystayaal maanta fursad ay haysataa oo ka faa'iidayso dhegeysta haddaba waxaa kuusii dar qeybaha markaasi youtube-ka facebooka instagram-ka telegramka waxaasoo dhan iminkan dunida siday u iskurrogeyso u socotay markaasi kala socon kartaa weliba qaybta youtube-ka waxaa markaas iminkan leeyahay gabdhaha markaasi telefoonka soo qaadataan weliba ragga sidoo kale ina markay telefoonka soo qaataan kuwa shaqala-aanta ah ee guryaha joogaan inay ka bartaan qaybta markaasi cunno karista sida cunno loo kariyo sidii markaas aad ugu shaqaysan karto cunnada waxaad kaga shaqaysan kartaa maqaaxi sidoo kale adaa furan kartaa maqaaxi sidoo kale cunno si loo kariyo adiga cid weliba markaasi ay u fududahay laakiin waa dadaalkeeda iyo juhdigeeda markii la helo waxaasoo dhan iminkan waa lagu fududeeyo oo adiga guriga joogo adigoo howlahaada ganacsiga joogo adigoo meesha joogto ayaa wax weliba halkaasi kala socon kartaa kana baran kartaa adigoo sidoo kale shilin lagaa qaadanayna dhegeyste ilaan waxaa markaas lagaa doonaya in ehladaada qaraabadaada xaajigaada reerkaada iyo weliba adiga nafsadaada inaad markaas cunno macaan isku kariso haddaad markaas adigoo arkayso oo cunno macaan sida loo kariyo sidoo kale aad baran karto maxaa markaas kugu qasaba markay marti ku imaato inaad dhahdo walaali maanta ii imow saaxiibay saaxiiba ii imaada maanta martiba ii imaanaysaa waxaa ku imaanaya waa laba qof saddex qof oo imaajin ku imaanayaan adigna dad kale u yeeranaysa oo weliba laga yaaba dad qaar xitaa inaad lacag siiso oo dhaad cunno macaan bal martida maanta igu kariya ilan adiga len geb baa tahayo waxba maba karin kartidba iskumana taxaluujinaysid maanta ol halkaas baa jiiftaayo barkintaas ma madaxa ku haysaa ilan xitaa adigoo jiifto barkinta madaxa ku hayso ayaa laga doonaya in telefoonka inaad soo qabsato ka barato qaabka cuno karista qaabka wax loo kariyo qaabka wax loo walwalaaqo qaabka wax la iskugu darador waxaasoo dhan bara adeer waxaa markaas sidoo kale ku baran karta haddana qofka laga doonaya inuu barto qaabka isqurxinta cilaanka waxaasoo dhan ayadana waa howlo fara badan macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonkan union ray bro iyo weliba in kale fursadaha lipa mudhooga mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhooga mudhogo sida markaas inaad fiiriso qoraac star five four four hash kadibna xulo lipa mudhooga mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad markaas helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana inaad markaas sida ugu dhaqsiha badan halkaas aad ku tagto kadibna waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqiga aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib a iskaga bixiso dhegeystayaal haddii aad markaasi fursaddan haysanin inaad hesho waxaad markaasi micnaheedu tahay inaad markaas haysato telefoon casri ah waana diradda lagu saara dadka markaas haystaan telefoon casri ah maantaba telefoonkaasi soo qabso oo markaas la jahanqaad duniyadan casriyoda dhegeystayaal hoos isku dhigin oo markaasi laafyadaada iyo quruxdaada waxaa rabaa in halkaas laga arko meel fog lagaga arko dhegeyste adigoo dholla cadeenayo dholla cadeyntaada iyo quruxdaada hasla socdaan iyo telefoonkaasi maanta ballantina ahaatay telefoonkaasi new new roy bro haddaad garanaynin teg oo markaas waxbaha ka xishoonin oo dadka sidoo kale ha iskaga sheegin inaad telefoonka labaatashan kusoo qaadato labaatashan iskaga bixiso maalin weliba adi telefoonkaada ha kuu ekaado keliya ha kuuna xirnaado oo laakiin waa telefoon markaas dhegta aad saaran karto oo aad markaasi ku laafiyan karto sidoo kalena ciddaad doonto haddii aad horaan markaasi ka xishoon jirta telefoon yaroo niclo intaa haddaad wadan jirto ka xishoon jirta dhihi jirta telefoon ma watiye telefoonkan baan wataaye saaxiibow bal ho hadda waxaa lagaa doonaya in markaas wejiga kaga dhufato adha war lambarkaada waana wareerisan lambarkaada halkan ku qora ilaa marka dambe uu ka yaabo ku dhaho war gabaran telefoon quruxsanaa telefoonka walaal magaciis war hay weydiina telefoonka ii qor adigoo isbuukeenayo wala xaragoonaya waa laga raba saaxiib oo hataa dhegeysanan isku soo laaban doona hadduu ee bahrahale ka noqdo telefoonkaasi ballanteena ahaatay star five four four hash xidig shan afar afar afar gees qaybihii barnaamijka ayaa iminkan dhegeysala kusii guda jirnaa qaybihii dhexe barnaamijka arrimaha xaaladda guud ee wadanka markaasi diradda ku saarana kaga hadlayna dhammaantiin dhegeystayaal suwax wanaagsan ayaani leenahay iyadoo goornow qeedka telefoonada saaxiibada dhegeystayaasha sharafta leh qaayaha qadarinta naga mudan aan markaasi qadka telefoonka u furi doono dhegeysta bal iminkan iminkan waxaa aadaynaa dhanka madaxweyne uhuru kenyatta oo markaas isagana iminkan u handadayo sidoo kale u hanjabayo asxaab ama asxaabtiisa ay markaasi sahwadaagta saaxiibta ay wada hayeen sanadii labada kun saddex iyo tobankii iyo sidoo kale sanadii labada kun todobawaa sanadii labada kun toddoba iyo tobankii laakiin mar shalay uu ku sugnaa xaafadda nairobi oo sidoo kale ololo siyaasadeed u fudinaya isaga iyo asxaab kale oo la socotay siyaasadda ayaa waxa uu markaasi sheegay in haddii isaga markaasi qof jilicsan uu ahaa oo sidoo kale laga faa'iidaystay wuxuu leeyahay waxaa soo socda cid markaasi cid aan cafin doonin oo markaasi xabsida ku guri doonta siyaasad aad ku guri doonto waxaana markaa soola jeeda gabadha lagu magacaabo maada karwa we will notice state ayuu leeyahay against the thieves dabcan uma joogsan doono oo dib uma uga doono inaan ka hortegno burcadda ama tuugada oo markaas hantida dadweynaha markaasi dhaco daba sidoo kale waan ku guuraysan doono oo sidoo kale ma cafin doono sida markaas aniga dad qaar aan u cafiyey waa siduu asaga markaas hadalku ku leeyahay halkan ayuu fariin markaas u diraya wuxuu leeyahay waa- waa asxaabta markaas azimio la umoja madaxweyne waa raila omolo odinga waana uu markaas ka tirsan azimio la umoja iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo maada karwa wuxuu leeyahay een, markaasi ma cafin doonaan oo sidoo kale waxay tilaabo ka qaadi doonaan oo sidoo kale la tiigsan doonaan sharciyada dadka markaasi ku eh, ku- eh, ku ku han- dabcan hantida iyo dadweynaha markaasi een, iska caadaystay oo sidoo kale xalaalaystay eh, sida markaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu leeyahay wuxuu leeyahay dad ayaa markaasi horaan kasoo shaqeeyay ayaa jira eh, dabcan garsoorka sidoo kalena sharciga wax ka yaqaana oo markaasi og waxay markaasi ay tahay mus- musuq maasuqa waxay tahay dembiyada waxay tahay dadka markaasi sida la doonaya in la- eh, lagula tacaalo waxaa markaasi ula jeedaa gabadha lagu magacaabo maada karua waa isaga markaasi een, sida markaasi dadka khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda sheegaya amay leeyihiin in markaas isaga uu ka dambeeyey madaxweyne uhuru kenyatta iyada xisbigada ka tursan iyada dabcan xisbiga waxay ka tirsantaa naag la yidhaahdo oo xisbigaasi oo eh, dabcan oo horaan ay ka soo wada shaqeeyeen madaxweynihii ho- eh, labaad eh, madaxweynihii saddexaad ee waddanka moi kibaki dhegeystayaal laakiin maada karua eh, dabcan waxay markaasi tartan xoogan ay adag iskula jireen sida stephen clonzo misyoka eh, peter kenneth iyo asxaab aad u tiro badan xali xasan joho Eh, laakiin waxaa markaasi een, lagu dirqiyay sidoo kalena een, een, loogu sheekeeyey aad in markaasi raila odinga uu soo qaato gabadha markaas lagu magacaabo maada karwa uu kala shaqeeyo siyaasadda maada karwa ayaa hadda markaas u muuqata qof markaasi la adeegsan doono sidoo kalena ka shaqeyn doonto howlaha waa dabcan waa sida qobarada dhanka siyaasadda ka faallooda sida hadallada qaar laakiin iminka waxaa la isweydiinaya maxay tahay hadalladaasi in madaxweynaha iminkan uu ku dhawaaqo sidoo kalena uu kaga hadlo een, waxa uu halkan eh, sida aad ku maqlaysa wargeysada iyo warbaahinta iyo sidoo kale hadallada markaasi madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu halkan tilmaamaya sheegaya in ay siyaab eh, tilaabo laga qaadi doono eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo xulafadiisa siyaasadeed ay isla joogaan kana qaadi doonto gabadha mas- maada karua ee markaasi madaxweyne ku-xigeen ay doonayso wadanka marka inay ka noqoto waa haddii markaas dadka shacabka ay doortaan dhegeystayaal ee go-aanka ay kama dambaysta ay ka gaaraan inkastoo laakiin sida aad ku maqlayseen warbixinta iyo saadaalinta iyo sidoo kale een, eh, warbixintii lasoo arooriyey lasoo dhig- dabcan eh, laga soo qaaday dhammaan soomaalida kala duwan ee dalka in ay markaas tibaaxayso sheegayso in xitaa suurtagal ay ka dhigi karto inay doorasho eh, dabcan eh, wareegi labaad eh, la galo oo aad iskugu dhowaadaan oo laga yaaba in markaas ay kala quusan waayaan eh, dabcan dhegeystayaal arrintan ayaa saaka markaas xiisado kale hor leh sii abuureysa oo sidoo kale keenaysa mr odinga iyo madaxweynaha ayaa horaan markaasi ku wadayshi in hogaamiyaasha ay sidoo kale ay xaasa- as- ee waa dabcan siyaasadda ay dejiyaan wadanka kad- kadibna ka wada shaqeeyaan sidii markaasi shacabka laiskugu wada keeni lahaa waa arrintii labada kun sideed iyo tobankii dhacday dhegeystayaal waxaa iminkan uu leeyahay weydisanaya anigoo si xushmad ah weliba taageero ka ka weydisanaya shaksi oo markaasi aan gacanta hansiya aan aan awil han over oo markaas aan ku wareejin doono xilka wuxuu leeyahay waa in markaasi aysan ahayn qof kale wuxuu balse yahay raila omolo odinga taasoo ah in markaas wada shaqayn xoogan iyo weliba isfahan ay markaasi naga dhexayso oo aan ballan ooga qaadaya in markaasi xilkan uu si caadi ah si daacadna aan markaasi ugu wareejin doono waa sida markaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu shalay goob fagaaraha is- uu ka sheegay waa deegaanka markaasi ee Pa- embakasi east dhegeystayaal wuxuu leeyahy waxaan arkaa wado sax ah oo raila markaasi iyo maada karwa ay qaadayaan waana tan wadada markaas ugu wanaagsan ama dariiqada markaas ugu wanaagsan ay qaadaan wadada markaasi kenya meel ay ku gaari karto waa sida markaasi turjumaadka halkan aan ka akhrinayo wuxuu leeyahay runta manii sheega haa runta manii sheega haa runta manii sheega haa waa raila odinga dabcan waa toos ololo ah markaas uu ugu fi- oo dabcan ugu jeedinayo waa siduu hadalku sheegayo wuxuu leeyahay runta haddaad rabtaan waa raila raila doonta oo kuwa markaasi a- e- arrinta beenta inii haya iyo weliba caayda iyo jarafaqa iyo weliba hantida in la boobo kuwa markaasi ku mashquulsan waa inaad markaasi ka dheeraataan oo aad ka fogaataan kuwaas waxba inima- ma inii hayaan waxuu dabcan ula jeedaa xo- xulafada Ke- ee kenya kwanza iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto sida tooska hadalkan markaasi oo- oo- oo diiradda uu u saarayo shaqsigana markaas dadka shacabka uga gadayo wuxuu leeyahay waqtiga waxaa la joogaa ee, waqyo- wax yar ba- waqti yar baa inoo soo haray waqti yar baan haysana laakiin waqtigan waa waqtigii markaasi aan u hiilin lahayn raila odinga waa waqtigii markaasi codadkeena aan siin lahayn waa waqti markaasi shacab- shacabka sidoo kale aan qofka qofka kale uu waajib ay ka saaran tahay sidii raila oo markaasi ugu dooran lahaa waa sida madaxweyne uhuru kenyatta uu ku leeyahay tani waa mid markaasi cid weliba ay self interest u tahay waa mid markaasi qof qofka asaga goonidiisa shakhsiyaadkiisa ay faa'iido u tahay in uu soo doorto raila odinga waa sida halkan shalay um- dabcan madaxweyne uhuru kenyatta oo meel goob fagaaraha uu ka sheegay taasi oo dabcan uu ku dafirayo sidoo kalena uu aad uga iskaga fogeynayo saaxiibkiisa eh, sida qaar ay tilmaamay sheegayaan ay soo wada halgameen ee siyaasadda ee labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii waana william ruuto dhegeystayaal waxaana uu sheegay iminkan sidoo kalena eh, iminkan eh, arrimo culus lasii- lasii duldhigaya arrimaha dhanka siyaasadda ah haddaba maxaa u sugnaan doonaa haddii markaasi madaxweyne uhuru kenyatta ay asxaabtiisa markaasi siyaasadda ay mar kale dib ugu soo laabtaan waana dabcan waana raila odinga iyo sidoo kale mada karua dal tolow maxaa u yaala markaasi madaxweyne ku-xigeenka oo iminka si toos ah markaasi loofarta loogu fiiqayo looguna sheegayo raila iyo sidoo kale mada karua inay markaasi burcad ah ama sidoo kale dadka hantida markaasi musuq maasuqa een, ku lug leh oo markaasi tuugada uu ku tilmaamay uhuru kenyatta waa madaxweynaha inay soo xirxiri doonaan shakhsiyaadkaasi ayaa si toos ah oo sirbeeb ah uga socotaa saaxiibada kale ama kuwa markaasi ay siyaasadda iskaga soo horjeedaan dhegeystayaal laakiin sida aad ku maqlayseen warbixinada markaasi iminkan way caddahay dabcan way kala caddahay siyaasadda oo iyadoo markaasi haddana ee, warbixinta tiva ay soo saartay tilmaamaysa in ay haddana aad iskugu dhow yihiin siyaasadda laakiin haddana ma la saadaaleyn karo oo ma la sheegi karo ciddii markaasi kusoo bixi karto sidii markaasi ahayd ba labada kun toddoba iyo tobankii ee, siyaasaddii markaasi aadka loo saadaalinayay bal marka hore haddaba markaasi sida ay iskugu dhow yihiin aan markaasi gobolada qaar aan ku eegeyno aan u fiirino dhegeysta aad ayaa markaad fiiriso sidoo kalena cid waliba ay tilmaami kartaa ay dareemi kartaa saadaasha waxay meelaha qaar ay aadka iskugu kala dhow yihiin bal ano haddii aan ogaano aan aan fiirino sida uu dabcan ee, sh- ee, ay soo saareen ama warbixinta ay ku soo saareen bal aan eegno halkan waxaa lagu qorayaa tirada markaasi iyo gobolada qaar ay markaasi iminka ku kala horeeyaan bal fiiri halkan waxaa laleeyahay dabcan bartamaha dalka markaan ku bilaabno iyo sidoo kale waa bartama waa central rift een, waxa bartamaha rift halka loo yaqaano waxaa leeyahay waxaa ku horeysa xisbiga u d a oo markaas ama kenya kwanza oo madaxweyne ku-xigeenka horkacayo halka uu soo raaco een, raila odinga waa bartamaha marka kuwa loo yaqaano rifta ee halka uu madaxweyne ku-xigeenku asaga ka soo jeedo waxaa leeyahay xeebta lix iyo labaatan iyo boqolkii ka bata madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka xeebta ah, sidoo kale uu ka bato konton boqolkiiba een, mad- raila omolo odinga oo halka sidaas meeshaasi ku kala tegeen oo waxaa leeyahay weli waxaa halkaas ka hogaaminaya xeebta raila omolo odinga halka sidoo kale qeybta markaas kambani waa qeybta markaas eh, kalawza uu kasoo jeedo ah, sidoo kale xulafada ee azimio la umoja uu qeyb ka yahay waxaa leeyahay kenya kwanza waxay markaasi ka haysataa s- eh, labaatan iyo sagaal halka sidoo kale afartan iyo lix ay markaasi ka haysato kenya kwanza ah, kuwa loo yaqaano azimio la umoja ama raila omolo odinga Eh, mount kenya waa halka markaas ay ku kala tegeen sidoo kalena farqi ama gaabs weyn u kala dhexeeyo raila iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto william ruto mount kenya ama bartamaha dalka waxaa laleeyahay eh, konton iyo saddex ayuu boqolkiiba halkaasi ka wataa halka madaxweyne ku- eh, halka raila odinga uu ka wato saddex afar iyo labaatan boqolkiiba Eh, nairobi eh, sideed iyo labaatan ayuu ka wataa madaxweyne ku-xigeenka halkan asagana waa looga tegay eh, madaxweyne ku-xigeenka laakiin waxaa halkan ku hogaaminaya nairobi sida markaas warbixinta tiva ay kusoo saartay waa daraasaadka ay sameysay shirkadda tiva ayaa markaas lagu ogaaday in musharaxa madaxweynaha sbaysiga azimio lamoja one kenya alliance raila odinga uu yahay markaas musharaxa ugu taageerada badan guud ahaan dalka isla markaana haddii maanta doorashada la qabto eh, ama la qaban lahaa uu ku guuleysan lahaa hogaanka ugu sarreeya ee dalka aan sii wada nairobi halkaas ayuu kaga tegey oo konton iyo sideed ayuu wataa raila odinga halka R- rutona u wato sideed iyo labaatan haddaba gobolka waqooyi bari waa halka markaas horaan uu ku horreeyey raila odinga laakiin aminkan ama wakhtigan waxaa leeyahay waa la dabamaray oo waxaa markaasi dabamaray madaxweyne ku-xigeenka wuxuuna ka wataa halkaasi konton iyo shan uu ku hortuurtay halka soddon iyo shan uu hoos u soo dhacay raila odinga oo soddon iyo shan ayuu markaas iminkan haystaa yanza saddex iyo toban ayuu halka haystaa dabcan haddii yanza waa madaxweyne ku-xigeenka ah, wuxuu ka haystaa saddex iyo toban waana kont- lixdan iyo sideed waxaa markaas haysataa dabcan raila ama uu haystaa raila odinga waa halkuu asagu kasoo jeeday waana halkuu ku dhashay raila odinga Eh, south rift waxay haystaan soddon iyo saddex ruto halka afartan iyo shanna u wato eh, raila odinga halka sidoo kalena western ama galbeedka dalka soddon iyo toddoba ay boqolkii wataa ruto halka afartan iyo sideedna sidoo kale uu wato een, raila omolo odinga dabcan waa siyaasad waa siyaasadii cilmi baarista dabcan las- lasoo bandhigay oo mar- oo markaas waxaa ku cad in boqolkiiba afartan iyo laba ee dadweynaha markaasi ku nool kenya ay la dhacsan yihiin siyaasadda odinga oo ay doonayaan inay markaasi noqdo madaxweynaha xiga ee dalka halka boqolkiiba soddon iyo sagaal taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenka wadanka ahna musharaxa madaxweynaha isbaysiga kenya kwanza william ruto musharaxa ayaa markaasi madaxweynaha ku- ee- ee xisbiga root party waa jogoya ama george jogoya ayaa taageer- taageeradiisa lagu sheegay boqolkiiba toban halka dhiiggiisa xisbiga gana party david wahiga oo uu re- markaasi ku guuldaraystay sahanka uu taageero badan markaasi ka helo waxa madaxa daraasaadka ee shirkadda tom wolf waxaa markaasi sheegaya in taageerayaasha raila ay boqolkiiba sagaashan ku qanacsan yihiin in xiga ee ku-xigeenka uu xushay mar- ama uu xushay mada karua halka ruto ay taageerayaashiisa boqolkiiba lixdan iyo toddoba ku qanacsan yihiin inuu xig ku xigeen uu ka dhigto xildhibaanka deegaanka madira ismaamulka nyeri rigaadayga shagwa sahanka ayaa sidoo kale markaasi sheegaya in farqiga jinsiga ay taageerayaasha ee markaasi raila iyo sidoo kale ruto ay markaasi farqi u kala dhexey dhegeysta tiva ayaa markaasi ogaatay in taageerayaasha ruto ee dhankan jinsiga ee ragga ay- ay tahay boqolkiiba afartan halka dumarka soddon iyo sideed ee loo aqoonsaday inay markaasi dumarka yihiin oo tiro markaasi ay kore usii kacday marka la eego tiirada xisbiyada markaasi siyaasadeed ee dalka ka jira cilmi baaris lagu sheegay ayaa xisbiga u d a ugu hogaamiya ama hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu weli markaasi yahay midda ugu caansan kenya isagoo taageeradiisa lagu sheegay soddon iyo saddex boqolkiiba halka o d m ay tahay lix iyo labaatan boqolkiiba daraasaadka tiva waxaa markaasi ku xusan in boqolkiiba toban ee dadweynaha la wareysay ay- ay weli- ayna- aynan weli markaasi go-aansan cidda markaasi siinaysa codkooda markaasi ku aadan qabashada hogaanka ku sarreys- ee ku sarreeya ama ugu sarreeya wadanka halka shan ay markaasi ka aamuseen tom wolf waxaa uu xusay in farqiga uu- u dhexeeya taageerada raila iyo ruto uuna markaasi aada u weyneyn sidaas awgeedna ay micnaheeda tahay inay codkooda markaasi shacabka kenya si baaxad leh markaas ugu tartamaan daraasaadka shirkadda tifa ayaa markaas la sameeyey intii u dhexeysay shan iyo labaatanki ilaa iyo soddonkii bisha aynu soo dhaafnay juun dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweynaha isbaysiga kenya kwanza william ruto ayaa markaasi ku sheegay sidookan ku gacanseeray in eh, dabcan isagoo ku sugan ismaamulka kakamega in waxba kama jiraan ay ku tilmaamay natiijada cilmi baarista ay samaysay shirkadda daraasaadka tifa wuxuuna sheegay waa mid markaasi dadka lagu doonayo in lagu eh, niyadjebiyo sidoo kale lagu minar habaabiyo dhegeystayaal iyadoo warbixintan ay soo baxday ayaa haddana markaasi madaxweynaha do- toos markaasi isagana ololihiisa toos uga bilaabay sidoo kalena sheegay inuu markaasi doonayo in uu ololeeyo isagoo gobolada qaar inta yara soo harsan lix iyo labaatanka maalmood ee soo harsan uu doonayo in uu ololo siyaasadeed u fu- eh, waa toddoba iyo labaatanka maalmood ee soo hartay uu sheegay in uu ololo markaasi u fidiyo sidoo kale uu kala shaqeeyey sidii ay dadka shacabka ay ku dooran lahaayeen dhegeystayaal haddaba iyadoo taasi la sheegayo haddana eh, markaasi uu horaan madaxweynaha uu aam- uu ka aamusnaa arrimaha iyo siyaasadda markaasi raila laakiin hoos uu kaga taageerayay hoosna markaas uu ku- uu ka abaabulayay arrimaha qorshaha iyo siyaasadda raila omolo odinga hadda laakiin uu soo kacay madaxweynaha uu kursiga ayuu ka soo kacay laleeyahay iminkan mikrofoonka ayuu qaatay oo dadka shacabka ayuu cod markaas weydsanayaa sidii ay ku taageeri lahaayeen raila odinga iyo sidoo kale mada karua waa midii markaasi shal- shalay ee markaas u sheegay uu dhahay dabcan mar kale ciil ma qabi doontaan dabcan raila odinga iyo sidoo kale mada karua ayaa soo baxeen waxaa la xirxiri doonaa tuugadii waxaana xirxiri doona gabar ani haddii aad ogee dabcan ligu xaman jiray ama aad dhihi jirteen uhuru waa softi uhuru waa qof markaas jilicsan uhuru waa sidan waxaa soo socota gabar aad adag oo xabsida markaas ku guri doonto shakhsiyaad aan garanayo oo iminka meel ay u kala cari doonaan aan kala garanayn waa siduu hadal ku dhigay madaxweyne uhuru kenyatta taasi ay haddana walaac markaasi ee kala duwan markaasi keentay oo haddana maxaa leeyahay cid waliba isweydiinaysaa maxay tahay sababtuu madaxweyne uhuru kenyatta oo arrinkaasi ama sheegaasi iyo iminkan aminkan ama dabcan iminkan afkiisa ooga soo baxday oo loo leeyahay maxay tahay wax macno ay soo kordhin karto maxayna markaas u dhimi kartaa arrintaa hadalkaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal iyadoo si sarbeeb ah markaas ugu socoto madaxweyne ku-xigeenka iyo xulafadiisa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin laakiin marka hore intaan dhegeystayaasha khadka telefoonada markaas istinin mar marka hore ii ogolaada inaan soo qabto mid ka mid a adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan waana shirkadda isgaarsiinta safaricom oo ay laga doonaya iminka markaas inay ka faa'iideystaan asxaabta kuwa markaasi tooshlaha wato kuwa niclaha wato kuwa markaasi ku rafaadsan telefoonadooda mar weliba shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay markaasi macaamiisheeda doonaysaa una haysaa adeeg markaasi aada u wanaagsan oo doonayaan inay ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay markaasi haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah oo four g ood ku iibsan karto labaatan shin maalin weliba safaricom waxay had doonaysaa in macaamiisheeda ay ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaa hadda dhegeystay iibsan kartaa telefoonka cusub ee union raybro euro oo aad markaas ku iibsan karto labaatan shil maalin waliba fursadan waxaa keliya markaas kaga faaidaysanayaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika mwizi telefoonka kenyaanku yaqaaneen kabambe tooshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ya two g three g adeegan adeega waxaa markaas la dhaha dhipa mudhoogo mudhoogo oo micnaheeda tahay in tartar tartiib qofka uu iskaga bixin karo adeegan si degdeg ah soo qasab markaas qabin dhegeysta tusaale dhegeysta markaad haysato telefoon casri oo aad internetka u isticmaali karto waxaa aad kaga faa'idaysan kartaa waxba aad u tirban sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googolka ayaa waxaa sidoo kale kaga baaran kartaa waxa uu qofku asaga doonayo rajeynayo telefoonka waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa inaad markaas guriga kaga soo shaqaysato sidoo kale aad u isticmaali karto tilmaamaha qaraarada googolka sawirka sidoo kale aad ku qaadan karto haddii aad ii jirta saaxibo kaa telefoonkaas sawir igaga qaad sidoo kale igu kedi telefoonkaas markaan u baahdo ama telefoon aan helo ayaan sawiradaasi kaa qaadanaya taasi maanta mahi dabcan maya oo waxaan ku leeyahay aniga ayaan ku hilinaya saaxiib aniga yuusuf bakad ah oo waxaan ku leeyahay teg shirkadda isgaarsiinta safaricom kadibna u teg eh, kuwa markaasi dukaamada oo waxaad ku tidhahdaa saaxiib telefoonkan waxaan u baahanaya new neon ray bro dabcan telefoonkaasi waa mid markaasi ku anfici doono sidoo kale waxyaalo fara badan aad kaga kaftoomi doonto maanta aad haysataa oo fursadaasi orod booqo waxaa sidoo kale ka mid ah in gabdhaha sidoo kale ay ka baran karaan cunada noocyadeeda kala duwan qeybta markaasi youtube-ka instagram-ka telegramka waxaasoo dhan ay u fududayn karto si dhow aa la socon karto wixii markaasi laga doonayo qofka inuu laga doonayo inuu barto haddaad u baahan tahay cuno karis noocyadeeda kala duwan sidii markaasi laiskugu dari laha sidii markaasi laiskugu walaaqi laha sidii wax wax waliba qof asaga uu doonayo uu jecel yahay inuu ka barto qeybta youtube youtube-ka way u fududahay oo maanta waad ka baran kartaa fursadan ha iska beeldareen gabadhay oo maanta oo telefoonkaasi raaso oo gurigaada ama guriga intaad joogto oo markaas ha isciilbadin oo maanta soo qabso oo kala soco oo la jahan qaad oo sidoo kale baro sidii wax loo kariyo sidii wax laiskugu dardaro sidii wax loo walaaqo adigoo markaasi noqon karto qof hadhow isku kalsoon gabdho qaar waxaad arkaysaa markay marti u imaanayaan dad kale maanta oo lugucanayaan xitaa mar qaar waxaa laga yaaba martida kusoo dhow inay dhaha walaale waa igu soo dahda soo soco gaari ma kuu soo dira animaan kuu imaada intaa waxay ka waxay ka cabsanaysaa ka walwal qabtaa in martida ay soo dul istaagto ayadoo waxba karin ilaa cunto ma taqaanee waxaa ka cabsan inay dee qajabalo wixii loo yaqaano inay siiso gabdhaha ama martida inay siiso wax isku walwalaaqdo keliya ilan waxaa lagaa doonayaa sida nafsadaada wax fiican aad usii laheyd u quudin laheyd ilan xaajigaada cunto macaan inaad ku quudiso waa muhiim si markaasi xalimo kale uusan kaaga fiirinin haddaba xalimo kelima ah xitaa waxaa laga yaaba marar qaar in ay wax kugu soo boodaan laga yaaba inaad eh, dhacum kugu soo boodaan marka waxaa lagaa doonayaa adiga inaad markaasi xitaa hadhow aad furan karto maqaaxi si cunada quruxda badan macaanka badan aad u baratay ama youtube-kaad kaga baratay telefoonka new new waa telefoonka new new raybro aad kaga baratay in markaas waxba haddana qofka kale kaga sahli karto maanta waxaan ku leeyahay isla taasi haddana waxaa kuusii dheer haddii markaas iclaan aad tegi jirtay oo aad ka baran jirtay dukaamo meel kale aad tegi jirtay oo dhihi lacag lagaa qaadan jiray lacagna aad hayin oo maanta lagu waxin jiray walaale lacagtii hore maa bixin tan maa bixin saax kugu baran haddii lagu canaanin jiray waxaan ku leenahay adigoo gurigaada joogo ayaa cilaanka baran kartaa oo bacyo fara badan soo aruurso kadibna ku shubo kadibna halkaasi sidii wax loo soo saaraya cilaanka halkaasaa kaga baran kartaa adeer waxaama intaasi kuusii dheer dugsida waqtiga marka carruurta u xiran yihiin waqtiyada markaas u furan yihiin waqtiyada layliga carruurta sidoo kale halkaasay kaga baran karaan qaabka online-ka adeer waxaan ku leeyahay telefoonka carruurta u fur oo sidoo kale ha kala socdaan wixii ugu dambeeyey macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay markaas u qalmaan telefoonka union roybro iyo in kale fursada lifa mudhoga mudhoga tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursada lipa mdhogo mdhogo si aad markaas u fiiriso qaraac star five four four hash ama xidhig shan afar afar afar gees kadibna xula lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaamada kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana in markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku aada halkaasi kala soco dhegeystay oo wax badan ka faa'iido telefoonkaasi kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinaysa muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaasi kuu siinaysaa in si tartiib tartiiba iskaga bixiso buuqi jahwareer ma jirto farxititaag ma jirto saaxib in yar intaad hesho maanta bixi haddaad beri heli karto bixi haddaad isbuuc heli karto bixi haddaad bil heli karto bixi laakiin sagaal bilood inaad iska bixiso lacagta gudahooda ayaa markaasi adiga muhiim ku ah taasi waxay fursad markaasi kuu siinaysaa in si tartiib tartiiba iskaga bixiso haddii aad markaasi fursad haysanin inaad hesho waxaad micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diiradda la saaraya dadka markaasi aan haysanin telefoonka casriga ah oo aan kabaambiga ama tooshlaha markaasi wataan xitaa mararka qaar xitaa suuqa ma la soo aadaan guryahay kaga soo tegaan markii la wacana telefoonka maanta gurigaan kaga tegay raali noqo ilan tooshle wata waxay ka xishoonaysaa telefoonkaasi tooshlaha ay wadato dadkina horumareen oo ayada keli lagu arkaayo ama asaga keli lagu arkaayo war telefoonkaada qaado tooshlahana wado kan kalena safaricom wado oo hala dhaho war gabadhii xaliime aheed ama gabadhii batuule aheyd telefoon labay wadataa maxaa laga qaban cid wax ka qaban karta malaa saaxiib maanta baqaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar hash kadibna xulo lipa mdhogo mdhogo dhegeystayaal dib aan ugu soo laabana dhegeystayaal barnaamijka hogaanka idaacadda star fm cutub gobolka khaybar saaxiibada kala duwan iminka doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan dhegeystayaal tobankii barqale meesha la gaarin waxaad maqli doontaan warixii dalka dibadda inaga soo gaaray laakiin qaadka telefoonada dhegeystayaasha goor uu qaadka furi doonaa dhegeystayaal haddaba madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu iminka leeyahay dabcan haddii aan ahaa dabcan haddii ahnaa qof markaasi jilicsan laakiin waxaa soo socotaa karuwa maada karuwa ayaa soo socota oo dad badan markaas ama tuugo badan xirxiri doontaa taasoo markaas iminka micno fara badan yeeli dabcan u yeeli karto hadalkaasi maxaa lagu macnayn karaa dhegeystayaal sidoo kalena maxay u dhimaysaa iyadoo markaasi dhanka si sarbeeb ay ugu socoto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddaba hadalkaasi maxay u dhimaysaa ku-xigeenka madaxweynaha iyo sidoo kale shacbiyadda iminkan markaasi ololaha kala duwan ee u wado madaxweyne uhuru kenyatta ma tahay mid markaasi wax badan uu ka goosan doono sidoo kalena ku biiri doono qaybta markaas azimio la umoja ama azimio la umoja markaas horkacayo raila omolo odinga qaybahaasi ayaan dhegeysa barnaamijka diiradda saaka ku saaraynaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leeyahay yuusuf bakad ayaa barnaamijkan la socodsiinaya nii daahdihinaya adigana waad ku mahadsantaha la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybari sidaa dhegta inoogu raaricinayso sidoo kale u doonayso barnaamijkan aad ka qayb qaadato fikirkaada aragtidadana markaas aad kaga dhiibata saaxiibayaal dhegeystayaal raalli hada dhegeystayaal qadka telefoonka hore barnaamijka noo daafurayo ayaa iminkan siinaya soo dhawoon ku salaama walaal magacaaga halow star f m halow waalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu waa maxamed ibrahim maxamed oo kaunsiga madheera kala sixiririya maxamed maxa- maxamed waan ka xumay dhegeystaha kalaan siinayaa qadka telefoonka soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga
هلو halow
السلام عليكم waalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu halow halow halow qadkii baa go-ayaa xuseenow ها عدك قوقو هيا هودا حن بان ملنا aada iyo aad haye waan ka xumahay qadkaasi aad baan oga xumahay hawada go-ayaa ee qadka kalaan siinayaa saaxib soo dhowoon ku salaamayaa السلام عليكم يسبقك wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
هذه أصحاب سدادية برنامج البرنامج الضمان وأجل السلام يا aabbaha nabadda miya
ها أبا أنا بدو أجل قال aabbaha nabadda soo dhowo bal
إن بلن بقول السلام يا بركة كلوات shukrana
هذه دادية ترسم أخوانك إن عليها كان فديان ودم دم جد وإن سلام يا shukran
هذان هرو قالوا سياسة دم بالنسبة بقى أنا ملايين يا مدحوينها إيو مدحوين كحجينك إيو الرايلا إيو وحقيقة الوطن كم بالغان يا سماها aada iyo aad dabcan barnaamijka la socotaan filaya aabbaha nabadda
ما يدحدح يعني كجلة aabbaha nabadda uhuur wuxuu dhahay haddii aan jilicsana oo ahaa qof nugul nugul ama qof nugul haddaan ahaa waxaa soo socdaa qof xirxiri doona tuugada waana maada karuwa hadalkaasi dabcan si sarbeeb ah si dadban ayuu ugu waday madaxweyne ku-xigeenka marka hadalkaasi maxay macno yeelanaysaa maxayna ku kordhinaysaa isagoo dabcan ololo xoogan u wado azimiyo lowmoja
waxaa la yidhi hasha geeli cuni iidana cabaaqi baa la yidhi he
mamaa soomaali baa sidaa ahayd sax
horta madaxweynaha madaxweynenimadiisa inuu ku ekaado oo qaran oo wadanka gabar buu oo u fadhiyaa oo wadanka oo dhan baa fiirinayaa oo siyaasad buu ka dhaxbao inuu korka ilaaliyo unbay ahayd haye
waxaan isaga lagu hadhiirada uu la galay wax looga baahnaa maaha haye
wax waxaa way sharaftiisa dhaawacaya handwato intuu mindiyada istaago bababababa oo uu ku caynaya arkaya mito haye
waxaasa madaxweyne qaran ee lagama baahno taa iyadee haye ninkii inuu si ceeblaan uga dego oo si sharafla uga dego oo wadanka maaragtay asoo u hogaansan shacabnimada wadanka asoo og oo maaragtay toban sana in laga soo doortay oo tobankaas sanana oo maaragtay kenyaanka codka ay siiyeen ku dhiiragelinayo maaragtay inay abaal u galeen yaa la raxiilka uga dego laakiin aabbaha nabadda gaarinaysu madaxweynaha wuxuu soo arkay asxaabta kale aan weli xilka qabanin oo hadda usii sheegayo inay qabqabtaan ama xirxiraan maxaa u diidaya marka asaga naftiisa xilka markuu ka dego subriinkood baa lagu dacweynaya kootini baa lagu saaraya waxaan sheegnada uu sameeye wadanka ayuu damcay inuu adkoomi ku bedelo wadanka ayuu damcay maaragtay maaragtay inuu sameeye waxaan dhaqangal ahayn inuu dhaqangeliyo oo intaasoo balaayin uu ku bixiyo oo corruption loo isticmaalay haye maxaa layidhi maogtahay ceebtaada ceebtaada waxaa layidhi madalisa ka saaran ma arkee kan midka kala saaran buu arkaa baa layidhi kanka midka kala saaran haye
asaga ceebkiisa ma arkee ceeb kaluu raadinaya haye
waxaagaysana asagan bee lagu xaqiiqa usii gelini haye
maada karuwa waxay tiri waa la ogyahay haye
qof dumar inay tahayna waa la ogyahay inay wadanka xilka soo qabatana waa la ogyahay inay loolanti siyaasadna gashay waa la ogyahay waxay soo qabatay iyo waxay tahay iyo waxay sal ku leedahay inay hataa corruption ay ku leedahay waa la ogyahay haye
marka waxaan uhuru kenyatta uu horgeynhayo ha kala baxo lugta
aabbaha nabadda maxay u dhimaysaa marka madaxweyne ku-xigeenka shacbiyaddii iyo taageeradii markaas uu lahay iyo weliba hadallada iminkan soo baxay madaxweynaha dalka toosna uu madaxweyne uhuru kenyatta iminkan ololo siyaasadeed ugu bilaabay lagu taageeraya raila odinga
waxaas waxan buu kasii halaynaya horta ninka raila raila lilo waxaan arkayaa siyaasadiisa waa qarrimate haye ayaan dhawateen dumidiaga intaa ayuu leeyahay laba kun baa ruto igu shiideen rabaa oo two hundred thousand baa loogu ridaa palace box iyo kan nin idil oo ay fiirsanayeen intaasoo ummadood baa waxaa ka dhaqaaqay haye
marka ninkaas hornimada siyaasadooda dhan way dhooqeysan tahay oo maaragtay uhuru iyo maaragtay raila waxa ay wadaan dhan ba siyaasadooda wadanka uma hayaan ajeenda wadanka uma hayaan haye horumarin uma hayaan wadanka haye wadanka corona baa la degay erbarar baa la degay wadanka maaragtay dhibaato badan baa lasoo darastay wax ay ku gartaagan yihiin ma laha
marka adi hadda waxaad taageeraysaa ruto muxuu ajenda marka ruto u haya dadka oo hadda adiga kaa gadmay ka aab ahaan ka gaaran ahaan
ruto waa nin dowladnimadiiba nafteeda lagu magooniyey oo xilka isaga u lahaa nin kale laga siiyey marka koowaad haye
waa nin maaragtay haslaaye waa nin ama dabaqada hoose fiirinayo oo arkayo dadka kenyaanka dhibka hayaan dhibka hayo oo lagu qabto arkayo haye waa nin maaragtay ka danqanay ummadda shacbiyada kenyaanka dhibaatada haysato oo meel walba ku haysato gees kasta ha joogtay arkaya way marka raila asaga arrimahaas ma arkaya miya ruto keliya arkaya
raila waxaas ma arkayo quraaniga dhacayaayo waxa maba la gaarina muusugo
haye marka waxaa la sheegaya waa propaganda siyaasadda wax ku cusbambiyaan bay raalinahayaan aad baad u maasan tahay aabbaha nabadda gaarane waayo walaal macaane in badan in badan baan ku salaamaya welina kow midooda waan kugu soo noqon doonaa shukran aad baad umahadsan tahay soo dhawow baan kuleeyahay xegaha kale qadka telefoonkaa siinaa dhegeystaha sigaarto iga soo wacay waan uga mahad celinaya sida qurux baan fikirkiisa uga dhiibtay xegaha kalean siinaya soo dhawo walaal magacaaga
وعليكم السلام ورحمة الله يوسف بكر walaal waan ku salaamaya haye
وإبراهيم محمد عبدي oo jooga santar holmowge ibraahim axmed cabdi haye
waan fiicana saaxiib marka hore waan ku salaamaya adigii daadiyaasha halkee joogtaa
waxaan joogaa qabalaha holmowga gaar ahaan odaa melida etoobiya miya
haa soo dhawo barnaamijka la socotaan filayaa
aadoo weyn haye ka qayb qaada walaale ibraahimow waan waan ku dhowahay walaal inkastay hawada aad iigu xun tahay dabeel fara badan ay jirto waa tahay wuu cudardaartay waan ka gudbaya xigaha kalean siinayaa qadka telefoonka soo dhawow halo salaamu calaykum wraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa maxamed ibraahim maxmed oo madaara kaala soo xiriiray maxamed ibraahim maxamed haye
Eh, waan dhegeystanay dooda eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha sax
Eh, madaxweynaha xaq buu u leeyahay horta inuu u kala baangareeyo eh, na musharaxiisa oo uu- eh, gudoomiyaha ka yahay raila odinga haye
Eh, calanka ayaa ka jirta oo eh, obama aan ognahay inuu u kala baangareynayo eh, eh, na- eh, ninkaan odayga joy biden
ah sax caalam caalamka ka jirta marka madaxweynaha xilka degaayo masjidiga ninka ka taagan uu ka magaray horta ma garatay laakiin hadda tan laga hadlayo ibraahimow maxamedow waxa weeyaan waxaa laleeyahay madaxweynaha wuxuu leeyahay haddii aniga aan ahaa qof aan markaasi aan firfircooneen mise qof markaasi nugul mise qof markaas howlkar ahayn oo qofka yani soo qabqaban karo xirxiri karo wuxuu leeyahay hadda waxaa soo socda gabar dadka xirxiri doonto oo xabsida ku guri doonto tuugada ah maadaa karuwa dad dabcan hadalkaas waa garanaysaa si dar si sarbeeb ah si dadban ayuu markaas ugu socdaa shakhsiyaadka la garanayo
ha hadalka madaxweynaha waxaa ila muuqdaa maadaama maada karo waayo cod fara cod cod fara badan ay ku fadhiso mhm oo dhinacaas tukuyada ay kasoo jeedo oo cod- halkaas cod badan laga rajaynayo mhm marka wuxuu ka gadayaa qowmiyadiisa oo uu leeyahay gabar hay- een, yacni een, ah, munaasab ayaa bedeli karta camal haye marka halkaas waxaan umalaynayaa een, dadka ayuu rabaa inuu ka gato magartay aad iyo aad oo uu leeyahay qof aan so- idinsoo qoray oo ah, quality leh mhm Eh, mid midda labaad laakiin een, madaxweynaha eh, xaq uu leeyahay inuu taageero eh, musharaxiisa odinga mhm
een, soomaalida maxay tidahdaa ushaada waxaa loo dhiibtaa qof aad ka qaadi kartid
badan ayuu yuu dhigana marka qofka usha uu ka qaadanayo
waa ma- Raila Odinga Raila Odinga ushaada yani haddaa qof u dhigtid lagu garacto dhib maaha haye
ushaada gacanta ku jirta qof kale oo cadowgaada ugu qaato ha beri uu ku- beri uu kuu garaacayaa mugta marka waxaa leedahay marka cadowgiisa yuu ka cararaya usha inuu u dhiibto ma rabo runta ula jeedaa miya adigana all right all right marka wuxuu rabaa een, beri ka maalin een, markuu xil ka dego oo shacab noqdo wax kasta ayaa lagu soo oogi karaa yaa lagu soo oogaya wax wax walba marka
Maca- yani madaxweynaha camal waxaa la dhihi karaa een, lacag uu dhunsaday een, corruption uu suubiye marka wuxuu ka baqayaa een, yani nin ay saaxiibo yihiin inuu xilka u dhiibo ayaa saas isaga saasaa u fiican haye
Een, laakiin een, qof yani mucaaradkaada ku guulaysto ogtahay wax wax kasta ayuu soomin karaa sax marka marka aad iyo aad waa mahadsantahay bo aad baa mahadsantahay maxamed ibraahim maxamed dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya saaxiib soo dhowow salaamaya
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
صحيح يا ورا يجي بلقلو xuseen ma xuseen ba
ها xuseenow soo dhowow
ولا بوان كله هي aad iyo aad
هدان ugu dagalo aha
waxaa la yidhi markii doqonta usha abteeda ku dhufan day garan weysan
haye gibilkeeda ku dhuf gibilkeeda ku dhufo sax
raayla waxa hadda uhur wuxuu sheegayo waxaa waaye wax cad
wax cad
aa haye maxay ku caddiyiin
waxay ku cad yihiin mhm maalintii ninkan intuu madaxweyne ku-xigeen uu noqdo duurkan oo galo oo horta wax uu wadanka iyo dadka u qabanayo ma lehena wuxuu un ku jiri un siyaasad iyo wax maaragtay oo hooso iyo wax un meel laga soo bixiyo oo waraaqyo un maaragtay wax lagu xaxaday
haye ana ma caddayn karno haye
laakiin sheekadan ku qabnaayan waxaan qarinamayne Aha.
ceebtaada ku nog maxaa layidhi kow lama kow lama ceebtaada kow kun lama oysiyo sax
haddii aslam haddaa adiga wax qaliil ah lagugu ogyahay inaad horta duruqdaa fiican meesha dhaliisha aad ka duruq haye
meeshan dhaliil baa u taalla haye hadda ulahan agtiisa lagu dhudhufanaya hadhow waxaa waaye korkiisa ku dhici haye
waxa hadda kugu soo socdaan daad arki waysa markuu kugu dhaco aha
ma- dhiigumaad iska horin sooma haye
tanay waa si asaga loogu dan leeyahy waana wax jirte aha
inuu gadaal oga farandugley waa iska fiican laakiin hadalkaasi munaasab mu- muku yahay madaxweyne ku-xigeenka
lamaha muxuu ku yahay marka sababta badan caddeyntaa loo baahan yahay in- inaad meesha farta aad ku fiiqdo oo loo baahan yahay inaad dhahdo wuu ku waa ku haboon yahay mise madaxweynaha muxuu gaashaan iskaga dhigayaa arrintaas muxuu yacni sababta maxaa keenaysa horta asagoo madaxweyne haddana Marka- tilaabo uu qaadi karo
bakad waxa keeni kara waxaa waaye ushaada ninkaad ka qaadan kartaad u dhiibataan haye
waxan waa wadan idin oo dadweyne uu ku nool yahay intaasoo milyan qof aa joogtaan haye
ammaana ma geli kara laakiin qof xilka qaban kara inaad u dhiibto waay marka madaxweynaha wuxuu horaan uu qaban waaya hadda dad kale uu u faraya maxay tahay marka wuxuu ka qaban lahaa de waa gacan yarihiis marka dad kale uu adeegsanaya
waa inuu dad kale u adeegsado waa inuu dadka kale waxaan qaban lahaa waa inuu garab siiyo Marka- waayo adi haddaad maanta marka maxau maxau marka maxay u dhimaysaa marka madaxweynaha sumcaddiisa
madaxweynaha waxay u dhimaysa malaha wuxuu ku leeyahay war calanka iyo dadka iyo dalkaba niman yahow ani ninkan aan u arkay ninkan doorta maxaa oo u aragta waay haye ninkan shaqa ma kala ninkan shaqa ma kala wadaa la yidhi ruto la yidhaah haye ilaa haddaan laba jeer madaxweyne wadanka ahaa wadankan aan ka dhashay ninkan inuu waxba wadaynin baan u arkay haye waan la shaqeeyey siyaasadaan isla marnay siyaasad ahaan iyo shaqaale ahaan si walba haddaan isku hoos tagnay ninkan inuu wadanka hogaanka uu u qaban karin baan u arkaa waa wax iska cad haye
haddii wax lagu cadaynaya adi haddaad indhaha ka qabsato mugdaad isgelisa ka waran okay hadalkaas hadda madaxweyne uhuru kasoo yidhaah ka waran ilan wax walba ilan waa siyaasad waa ilan waa ciyaar waa gelinka dambe ka waran haddii uu madaxweyne uhu madaxweyne ku-xigeenkaas xilkuu ku fadhiisto hadalkan hadhow asaga uu qabto madaxweynaha maxaa dhacaya marka waxaa dhicaya de uhuru waa xaraysan yihi mada daynayow
haye marka yaa marka yaa bilaab marka dheesha
leesha ah leesha waxaan la isku fahmay horta waxaan la isku fahmay maxaa wax u fahantaa meeshan taallama ogi ah
ciyaarta ninka bilaawa waad artaa waa ninkan yar waa ka kan yar
gacanyarii aw madaxweyne kuxigeenka haye
ciyaarta horta ninka bilaawa waa ninka aad iyo aad
hadduu bilaabo hadda way balaaratay haye
nin walba meeshiisu erey kasoo tuuranaya sax
haddii lacalla uu ku guulaysto uhuru aseexara uma ono
haye
hadduu rayla odayga nato rayla uu ku guul- uu ku guulaystana aha waxyaala badan oo dembi way iska jiraan laakiin masaamaxaad u fudin u fudin kara oo ninka waa nin maaragtay wax walba hadduu eego wa- si walba wax wuu oga khafiifin haye sharci ahaanku sidaa kuyi oo ninka nin sharci ka dambeeya waaye haye
haddaan ani sharciga aan ka dambaynaynin oo sharciga mid aan cagta saarhay iyo mid aan ku tumanhayo uu maxaa horta ani iyo kala socon haye
ninkan sharcigu aad iyo aad oga dambeeya sharcigu ilaalinhayaayo wax la dhaco ma ogolo wax la xado ma ogolo wax la khayaano ma ogolo sax wax wax dilo wax wax dilo ma ogolo mhm
Eh, anigana waxaan doonayaa wax walba oo inaan si waxna aan ku istaago waxna aan dardar ku maro haye
haddi abow midda horta isma qaadan karta dadweynaha indha wuu qabaa waxaan kenya meeqaha sanaan ku noolayna meeqaha sanaya soo dhigtay afan way way badan tahay konton iyo waxaan malaynayaa lix sana miya wax sidaas ee kenya way joogtaa aad iyo aad
intaa ninka wax arki waaye maanta oo shan sano eh oo ruuta uu soo galay mid wax ku arkay
haye
war waxaan u sheegayaa dadweynaha indhaha waxba yo istirina barabaraan cad u arkaaye Eh, hadduu hadda ilaahay nasiib uu oga dhigo oo ha uu haqba ku yeesho aha uhuruna wuu xaraysan yahay annagana ma ogi maanaan u kici doono waa un intaasana waa un kolley wax baa naga sohay
aad baad umahadsan tahay xuseen faliir waa fikirkaada aad baad umahadsan tahay shukran waa mudan aad baad umahadsan tahay xigaha kala qadka telefoonkan siinaya bal aragtida kale ee dhegeystayaasha kala duwan ay qabaan walaal soo dhow magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga maamuniro joogsan beera maama muniira haye
ani waxaan dhihi lahaa aha horta muxuu asaasaya bidaayo iyo fidna ninkaa ya ninkaan uhuru eh aha madaxweynaha in lis aa inuu lisdhameeyo rabaa ma ogi nabad ma salinahay ma garan haye
horta waxaan dhihi lahaa horta tuugnimo kukii iyadaa lagu ogyahaa haye ani second bonkeyki amboon kusoo dhalay ma garan haye marka tuugnimo daallaa ilkaa si fiican u aqaana aad iyo aad marka waxaan dhihi lahaa nini waxaa laga yaabaa inuu soo gala raila nini ruto haye marka waxaa waaye ruto markuu soo gala in uhuru ahaana kenya baa ka baxaan dhihi lahaa intuu aadaa madaxweynaha waa waddanku u dhashay waa madaxweynihii marka waddanka kama baxayo waa lagu fiican yahay ruux inaad xuquuqdo qofka right uu leeyahay inuu u kambeen jareeyo rayla ma ogtahay haye laakiin inaa maxaa yeele xori qaaddo qofka aa aa ku dhufto baa laga fiican yahay haye marka waxaan dhihi lahay uhuru ha fadhiisto dhalib meelaha u fadhiya haddii aha ninkaa u kambeen jaray laakiin xuquuqa oo qof cayna saan qof saan tuugu tuuginimada dara rutaa lagu wadaa ma ogtahay ha haddaan sidaa u fiirina kukiir naagta uu hadda u kambeen garaynayso rayla rayla Ahem, adaa kale waa.
kusii waay kusii waay dabcan gabadhaas wax eh, musuqmaasuq lagu hayo malan hadda lagu hay malaha laakiin kusii ani waxaan xaqiiq- waan waanu waa inay tuugan yihiin dabcan eh, sh- eh, qowmiyadda dhan ma gelayno eh, shakhsiyaad ba hadda eh, farta isku fiiqayaan madaxweynaha oo hadda t- oo meelo kale tilmaamayo oo leeyahay dhibaatadan iyo waxaan g- qo- qof ayaa xalkeeda ha- loo haya oo xalkeeda hadda keentay madaxweynaha waktiguu joogo wax waa qaban waaye hadda wuxuu qof kale usoo tirsanaa jirin aha toban sano meesha saarihi wuxuu qabsina laheene aha waxaan dhihi lahaa uhuru ha ka fadhiisto siyaasadda ma garan aad baad mahadsantahay maama muniira shukran aada umaadsantaha gabadhaasi dhankaasi maneera iga soo waadha xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
halo Walaal- waa- assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal waa maxamuud maxamed ojow dowla deegaanka itoobiya khaasatan dhirbuur qabalaha dhirbuur maxamuud
maxamed ojow dowla deegaanka itoobiya khaasatan qabalaha dhirbuur soo dhowow
waan dhawaay walaalkay maqan haddaan barnaamij ku gudu kara aada iyo aad
madaxweyne horta codka ka yimaada anigu waan ku taageersanahay haye maxaad ku taageersan tahay
waxaan ku taageersanahay aha
Eh, maadaama waa nin ninka horta waa nin kenyaati oo muwaadin ah haye
sidaasari madaxweynehana beri waxaa noqonayaa shacab aada iyo aad
Eh, marka inaad ninka horta codkiisa ka dhiibto maxaad ugu dhiibtay lama dhihi kara haye
shalay haddaad adeeg kursiga ku fadhi kursiga inaad nin alxamdulilah u qalmo aad ugu tagana waa uu xaq leh haye
annaka babargiya u qalmo haddaanan laakiin u qalmo uma sheegi karna oo nin walba fikirkiisa oo inaad u qalmo ay la tahay unbaan ka sheegi karnaa sax
Eh, kolley william ruto iyo asagana aqoon iskuguma laabne waa nim ay toban sano iyo kasii baa isku soo shaqayn jireen aada iyo aad
raylaana sidaasoo kaleeto asagana waa nin labadii doorasho oo ninkan kursiga ku fadhiba asagaba doorasho la soo gali aqoon horena ay iskugu lahaayeen sheykan aqoon badan yihiin waa sax
horena alxamdulilahi ra-iisul wasaare kenya ugu soo noqday oo maxaa yeelay xilka ka soo qabtay waa rag isfahamsan marka waa rag isfahansan oon aqoon iskugu laabneen aada iyo aad
aniga hadda kula hadlayo in ninka kale oo hadda qadka ka baxay miisaan la kulligan ka soo qaataa labadan iyo xilka loo dhibaa ninkii inaad u qalma aad u malaynaad adi xilka wuteyga aad u dhiba aad loo dhiba unbaad leedahay haye ana horta sideen aaminsanay re- oo madaxweyne waxba aan la dacayyadaynin ninkaan codkaa loo dhiibtaa kursigaa loo dhiiba aadna leeyahay waxaad dadka looga taageero dabcan aadna hadda wax- leeyahay.
waxa maxamuudow waxaa laga hadlaya keli waxa weeyaan
Ee, madaxweynaha waxa uu sheegay uu dhahay ciddii dabcan tuugadii xabsiyada lagu gori doonaa waxaana u soo socotaa gabar maada karo waa la yidhaahdo waa siduu hadal ku dhigay madaxweynaha haddii aniga horaan liigu xaman jiray lii dhihi jiray waa nin markaasi eh, aad u nugul waa nin waxba aan qaban karin oo waxba aan soo xirxirin laakiin dadba hadda xirxiri doonaa soo socdaan
saaq fiiri aha horta dhulka ina musuq maasuq laga dabargooyo waa fiican tahay laakiin qaabkee laakiin tan waa ti mid farsamaysan waa mid markaasi qof farta loogu fiiqaayo
haa marka marka hadalay- marka waxaa marka leeyahay hadal- marka bil- bil- marka bil- madax bil- marka madaxweynaha may ka go-an tahay may munaasab may ku Maya- tahay ma- ku-xigeenka ani- ani waxaan ani waxaan aaminsan wax ilaah wartay madaxweynaha u dhibaataynaysa malaha dhibaa madaxweynaha kolley horta dembigiis leeyahay sharciga maxkamadda unbaa meel marinay maogtahay aada iyo aad
Ee, madaxweynaha william ruto haddaad xilka qabtana dembi aad asaga leeyahay ma saari kara ilaa maxkamad maaha asaga aa sax
Ee, william midkii raylana haddaad dembi leeyahay dembi asaga leeyahay kama qaadi kara ilaa maxaa yeele maha maxkamadda unbaa waxa qaada oo waxna midkay haye
marka aniga waxaan aaminsanahay waxba aan madaxweynahan la qayqashin Ee, codkana dee waxaa iskale ninkan odiga oo alxamdulilahi dhowr jeer usoo halgamaya iskale marka dee waa ku salaamay aada William Karim.
aada waad umahadsan tahay saaxiibkaasi eh, uu ku mahadsan yahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan saaxib ayaa dhegeysta barnaamijkiisu bakada ay daadihinayo waad ku mahadsan tihiin sida quruxda badan aad ola socotaan dhegeystayaal aad u tiro badan arkay barnaamijka doonaya inay ka qayb qaataan daqiiqad yar oo kooban ay noo soo hartay dhegeystayaal goor dhow Ah, halkan ayaan isku macsalaamin doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo laakiin qadka telefoonada dhegeystaha qadka telefoon ku jira soo dhow walaal barnaamijka waana ku salaamayaa barnaamijka la socotaan filaya anigana waan ku salaamay yuusuf bakat wa abu muxamed bismillah uma asalaatu wasalaamu cala alxabiibi lmustafa muxamedin calayhi salaatu wasalaam marka ugu horeysa adiga iyo muslimiin dhammaantood nage- nageesanayso waan salaamee hore horta wadaadihii ila horee oo reer wajeer ba anigana haddii martaan aan ku daro fikradeeda horta waxaan leeyahay reer wajeer loo kaalmiyo dadkaas walaalaheen waay waa dad dhib ku dhac sax gaarisa dab baa ka kacay meelo dab baa socda yuusuf Mhm.
yuusuf eh, bakat dabkaas oo muudamaad in ma garanayo sidii orday yani sidii wax ugubayo wax degdege dadkii baa degdegsanba adduunyadu waa halkaa maraysa marka waxaan leeyahay walaalahee reer wajeer ha loo kaalmeeyo ilaahina waxaan uga barinaynaa subxaanahu watacaala wixii muslim oo dhib ku dhacay meel kasta joogaan caalamka in ilaahay u fududeeyo dhibka ilaahay inuu ka qaado biidni illahi tacaala tan haddii aan kusoo laabto yuusuf bakan way maqlis aada iyo aad aada iyo aad horta kenyaanka waxaa leeyahay muslimiin kenya ama kenyaanka oo dhan horta ilaahay aadan loo baryo Mhm.
arrimaha si u socdaan saansaantoodu ma fiicno Mhm.
sidii waxa leeyahan nin wal nin kale ma kenya dhan hal nin baa marta yani hadda xoogi la saaray ma garanayno sababta marka horta anigoo soo gaara anima waa badinayba horta ilaahay aan barino biidni illaahi tacaala election in ilaahay nabad nagu gaarsiiyo nabadana nagu dhaa- nagu dhaafiyo kenyaankana xasilooni iyo ilemheede ilaahay inuu soo dejiyo kuwa mas-uuliyiinta nin wal nin kale buu ka sheegi nin wal nin kale buu leey sidaas marka anagoo sii badinaya ilaahay aadan u barin oo ilaahay subxaana watacaala hasilooni iyo degnaansho in ilaahay maaragtani wadan kenya kusoo celiyo adduunyadu waa wada gubanaysaa e marka dhib baa jira ilaahay aadan loo baryo ilaahan ka hoos gallo war ilaahay gacmaha loo taago biidni illaahi tacaala ilaahay baan yadcuuni yastajib lakum ilaahay aan noo ajiibiye ilaahay aan barin oo sidii maheed khayr ku jiro ilaahay ummaddan in waafajiyo intaas aan uga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu huseynana aadan u salaamaya aad baad umaadsantaha shukran aad ayuu mahadsan yahay abu maxamed muxadaradaas yaro kooban inta yaroo baraarujinta ah uu ku mahadsan yahay abu maxamed ee nairobi naga soo wacay dhegeysta dib aan ugu soo noqona barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi barisaaka waxaan diirada markaasi ku soonaynaa dhegeysta ra'yi aruuni markaasi la sameeyey iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo markaasi sheegay in markaasi dadka burcadka ama tuugada markaasi la xirxiri doono eena xirxiri doonto haweeneyda markaas lagu magacaabo maada karua oo markaasi ku-xigeen uu ka dhigtay raila odinga una ayna ka tirsan yihiin azmiyo la umoja dhegeysta dabcan wuxuu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sheegay haddii aan marka horaan aniga jilicsanaa ama qof jiljilcsan lagu tilmaamayo qof markaas nugul lagu tilmaamayay oo aan dad weli markaas xirxirin laakiin waxaa soo socotaa mid markaas dadka indhaha ay ku kala dabcan dad badan indhaha ku kala qaadi doonaan dabcan markaas oo la jeedo si dadbanna loogu waday xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale qudhiisa taasi haddaba ayaa markaas barnaamijka saaka diirada ku saaray maxay tani u dhimaysaa madaxweynaha ku-xigeenka sidoo kale iyadoo markaasi ololo xooganna iminkan waddanka ka socda waqti yar oo koobanna ay soo hartay ee doorashada guud ee wadanka toddoba iyo labaatan maalmood ee keli ay ka harsan tahay in doorashada dadka ay u dareeraan sidoo kale codo goobaha kala duwan ee cododka markaas ay ka dhiibtaan dhegeystayaal arrimahaas ee saaka diirada ku saarani tani maxay markaas uga dhigan tahay muxuuna madaxweynaha xilligan qof kale markaas u adeegsanaya isagoo markaas waqtiyo fara badan u haystay in wax markaas tilaabo uu qaado dhegeyste arrimahaas ayaa cid weliba iminkan isweydiinaysa weliba qofarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalloodo qadka telefoonka dhegeystaha ku jiraan siinaya goodhown waan soo xiri doona barnaamijka soo dhow walaal magacaaga halow wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu xuseen faleer haye soo gal aan iina soo koob
haddaan ku soko walaa hadal horta kharaar looma dhegaysan waayo haye maxaa ula jeedaa
waxaan oola jeedaa waan kuu soo wadaa ha
waxaan ku ilay hadal kharaar looma dhegaysan waayo hadal meesha ku jirana in laga bixiyo ma fiicno ku aan ku jirin in la soo geliyana way xunta haye
hadal kharaar looma dhegaysan waayo markaan ku leeyahay hadalka uu ku hadla uhuru dad baa xumaan hadda ka dhiganaya haye
xumaan ma ahe walal waa wax jiro cad haye
hadday waxaan kaaga mamahay ushaada ninkaad u dhiiban kartay yaa- ninkaad ka qaadan karto ayaa loo dhiiba samayn haddii aad u dhibatayna kadamba uu kuu soo jeestay ka waran uu kugu qaraaco
waad isku aamin haysaa ninkaa waxaa usha u dhiib yacni marka had- xitaa hadduu xanaaqo uu kugu qaraaco ishaad u dhiibatay waxaad- si xun ma kugu dhufanaya miya malaha haa adi kugu gabin hataa dhufasho ma oho korkaada kuma dhufanayo haye wuu kugu yar gabin un aad iyo aad
markaan sidaa aan ku leeyahay wax horta layskama indhasaabo indhaha lagama qabsado wax aad arkayso wax aad moogta lagama dhigo mhm
walaalow arrintan hadda duqan uu ka dhawaajinayo uhuru mhm
waan aragnay wayna qabsatay waa wax banaanka yaalo wadanka markaad adiga aad ka tegayso ama adoo madaxweyne eh baaba safar u bixibo aad iyo
so ma- masi waxaad yaad kaga tegi haysaa ku-xigeenkaadii so saas maha ku-xigeenka inaad kaga tagto waa meeshii madax la-aan ma ahaanayso Sax.
hadii kuma banaynayso iskama xirnaanayo waa ku maqlayaa ii wad haye
marka aqoonta ani aad ii leedahay xuseen ahaan hadda adi aqoonta aad ii leedahay oo aad tiraa xuseenow in waxaan iyo waxaan sidan iyo sidan aad tahay haddaad tahay aqoonna aad ii leedahay walow inaan yani un aad imara saari hayso ma weyn maba diidi kari
haye waxaan nito- waxaan in la mara saara ma ahe banaanka inay shaxda la isku soo dhigo jarta banaankaa lagu ciyaaraa guri uurti laguma ciyaaro hadda jar baa la ciyaaraya jartanaytow hadda la- la degahayo ee lasoo saaray aniga waxaan u arkaa arrin muhiimad inay tahay haddii ru- huru uu yahay war nin baan kaga tegahayaa wadanka ninkanaa nin wax idiin qaban ninkanaa dadka wax u qaban dalki wax u qaban nimanyow ninkan bal fiiriya ninkan gacanyaraygi buu ahaa siyaasad baan isla soo samaynay intaasaan isla soo soconnay ma kaga tegi kari ee laguma aamini kari bal intaan fiiriya hadduu yeesana xumaan maya mog haye
shacbu xumaan looma qaato dad baa hadda xumaan u qaadan middaa iyada ah anigaba aan ku jira haddaan rabay aad aad u mahadsanta haddaan rame eh حسين فلير أنت طبعا صدق شكرا dad baa xuuni xubaan u qaadanaya haddaan raba aan ku jiray ase waxaa dhaliila markaasuu leeyahay haddaan raba aan ku jiray walaal soo dhawow ku salaamaya
السلام عليكم waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
والله لو حليمة قلت السجارة xaliimo maxaan kuu daraa xaliimo oy
حليم محمد xaliimo axmed soo dhawow barnaamijka la socotee
ها ayay ka qayb qaado
والله إلهي مدحوينها ونفسي نقولها يا جور haye ما بيكر مدحوينها صندوقنا haye waa tahay gabadhaasi waa ka gudbayaa xegaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhawo walaal magacaaga
حلو waa ku salaamaya halow السلام عليكم walaal magacaaga عايش اه وصفية عبد الرحمن جبت بوكا safiyo ani adiga hal shay baan isku fahmin telefoonka raadiyaha naga dhegaysanaysa iska yara baktiisi mase iska yara gaabi
اه رادي ما دوي اي safiyo cabdi haye بقتي ما هدانو قلدا haa
أرض أهور ماشي مرة بعد كذا بعد haye
إن كنت مدحويني دولة دقوية هاي وأنا عن صوت دار إن الله بيجار بعن عن الكوة وقصور إذا haa
أرض ماشي مرة بعد كذا بعد haye
مقار سنة قري حير جيل أبو نعسو صار
dee aflagaadada yaree
هاي دي مقار سنة قري بوسو صار عن كده أنا عن صوت دار إن مرة
haye maxaa ula jeedaa maqaar marka uri
wuxuu isku saaray horta madaxweyne ku-xigeenka hadday ay halkii ay yihiin oo hadda ay ismacaaradeen hadda inuu saa udhidhiirsado saa u hadhadlo ma ahayn haddii wax uu arko unbuu madax laga yaaba madaxweynaha inuu sheegayo soo maahan eh, inuu ku saxan yahay waxaa laga yaaba wax adiga safiyo maanta ay ogeen inuu madaxweynaha og yahay uu laga yaaba inuu dhibaato ay waddanka ku hayso
waa ururadiya ma jirto waddanka waxaa dhibaateeyey ee afka dhulka u geliyey ee ciidda hoostana mariyey waa asag haye
xabaal aanadimana geliye ya
xabaal aadin asagaana geliye haye
annagoona dhiman buu kenya intuu iyuu aasay asaga uhuru ahaan haye
waayo waddanka maanta meesha uu u jeeda meesha uu la- toban sano labaatan sano horteed uu ka imaaday uu waddanka aadiyey toban sano oo u haysta kibaaki uu ka imaaday uu ku celi oo safiyo haddee sumahad laga yaaba madaxweynaha inuu meel fiican uu kuu jiheynayo oo meel fiican uu hadda uu kugu dirqinayo uu kuleeyahay r- dooro qofkana fiican raayila waa fiican inuu kuleeyahay suma suma meel uu asaga wax ka arkayo oo dan adiga kugu jirta suma laga yaaba inuu kuu wado
maya maya maya nin shan sano keli oo oday oo ritaaya oo shan sano keli oo raba inuu halihiisa sahayda uu ku galban lahaa hadda uu madaxa gashan lahaa raba inuu hor usii qaato aniga kaa waxa hogaan oo uu igu hogaaminayo maaha haye
nin mustaqbal leh oo shan kale hawa ka qabaa la rabaa oo yaa la doortaa moogi nin oo oda sii socdo oday oo shantan maanta shantan maanta oo tutiisa u shaqaysanayo halihiisa ritaayaga aruursanayo annaga wax annaga danta annada maaha oo safiyo shalay haddee ogow dad baa jooga booko oo raayila taageeraya oo calamada la ordaaye adiguna waa ku jirta so- dadkaas sooma aheen
maya maya maya maya aniga raayla af lagu taageero iguma yeelo laakiin goobtaas waa j- waa tegtay sooma ahan
maya maya ma tegin ma tegin ma tegin waan ka fiirsadaa meelahaas iyaga eh, ma tegin ani haddii kale midaas iyada waaye haa been abaa loo lulaya haye
marka waxaas ita iyada waxa imaaday heehaa ama dad baa waxyaala shiliba ile ama laba laba boqol ka qaadatay wey waxa waxaa baadsanay haye
ilaa anaga maoniga anaga meel buu yaalaa anaga u d a kenya ku-aansa waan u taaganahay mideeda kale nin oo mustaqbal leh oo hor ujeed eh yaa anaga wadanaa ma ogiye nin oday oo shantan sano haddana uu uhuru ku xiranayo kareeto oo laakiin Alla uhuru uu kareeto ku kibaki xiranayo ma- kibaki waagii hore oday buu ahaa nin weynna wuu ahaa een waddankana isbeddel buu ku- ayuu u keenay suma hadda raayila las dhihi karo haddee nin weyn oo asagana oday oo isbeddel baa laga yaaba waddanka inuu keeno
kabaki ma sideetan sano jira ninkan sideetan sano gaar maanta hadda uu kabaki shaqada uu ka tagay hadda inta maanta isaga u jira haddaan mau gaarin
safiyo
boqol sano nin jira anaga ma wadana boqol bu- nin sa- boqolki ay ridda u taagan oo ritaaya markuu hadlayo Safiyoy.
dhayo hadalkiisa alaga yaaba.
safiyoy safiyoy wax wax baad mucaaradaysa wax baad mucaarada toos ii dheh
waan mucaaradayaa oo sheekada examble uu laba jeer ugu soo noqday kibaaka ilaa weligood ku daba dhacaya wey midaan ka daba jeedo
haye
saddex jeer buu afar jeer buu kusoo daba dhacay marka shanaadna hadda wuu ka daba socdaa markaas mustaqbalkiisa ma dhinsan jeeda
laakiin wuxuu leeyahay inuu isbedel keenu buu rabaa show oo uu leeyahay bal safiyo iyo dadka iyo in wax bal u qabto
isbedel ma- meeqaan isbedel isbedel hadda maanta hadduu ku daba dhaca kasaaro soo maasoo shan sano ma hadda
haye
annaga mustaqbalka aan raadsanayna wiilka yara hor ujeedka ee shanta sanee dambe haddana uu xeer dhiganaya kolaan shantan hore aan ka helna xoogaa baan u xeer dhiganaynaa maogiya duqan sakaraadka ee ritaayaga annaga uma socono Eh, cidna ma caynayno laakiin cidna waan soo dhawaynaynaa cidood qof walba asaga xor u ah safiyo inuu cidu cidu dooran lahayd ama ciday dooran lahayd
maya kibaaki ma Laak- soo dhawaynayna oo eh, maxaa waaye waa nin kenyaan eh, waan soo dhawaynay laakiin waxa- raila ma soo dhawaynayna ilaahay magantiisa ay tahay eh, uhuru laakiin maradaa ka dhacday uhuru kuuraha anaga anagaa siinay maradaa ka dhacday london buu ku tegay oo balanfur buu qabaa balanfurkii asaga ahaa asaga u- aad baad u mahadsantahay safiyo safiyo aad baad u mahadsan safiyo cabdi
Ah, xariga asaga unbaa geli doona xariga xariga uu hadda ruuta ku sheegaya asaga unbaa geli asaga asaga asaga
safiya cabdi waa iska xamadaysa xamaasada as- ayaa wada aada u mahadsan tahay Een, saaxiibada qaar ayaa si waxaan uga qayb qaatay barnaamijka diiradda saare meelo kala duwan sida aabaha nabadda een, asxaab fara badan ee ka qayb qaatay barnaamijka sida maxamed ibraahim maxamed mandheera xuseen faliir oo madoogaashila oo mar ka qayb qaatay maama muniira mandheera markaas ayadana naga soo wacday maxamed maxamuud etoobiya qaybteeda abu maxamed oo asagana waxyar kooban oo wacdo ah oo baraarujin ah isoo noo soo jeeday xalima maxamed gaarisa iyo sidoo kale safiya cabdi boko ama boko ay naga soo wacday aad u mahadsan tahay hooyadaasi qadka telefoonka ugu dambaan qadka siinaya kadibna barnaamijkan soo xiraya soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عصا بلنبلة بناك عصا وعايا مقعة
عصا بلنبلة حسن محان كوغدر حسن بلا بلا ما إيه
حسن حسين علوي حسن حسين علوي سوماهن هاي حسن حسين علي هيا بلا بلا كورا ساكا عادي هاد ما جو خفي عيال بنكي كجوكتا بلا بلا بلنبلة حق جرى جرى جاي جاي بلا بلا هدي كلا سارة جر جر جر وان كسو غناي بلا بلا كسو جو ساكا لها ويود بل حسين هيا حسن برنامج كلا سعوتي هذا غلط هذا هو غلط غلط إنك سو غاري أسارن تاي هيا اه ما دول بنس جرى سارن لك وحاول دبرنا سو غلط غلط هيا آه ما دول محوينا وسو صوت ساسا عن متعمل
wa ma madaxweynaha ku taageersan tahay اه محوينا قرية سنة haye maxaad ku taageersan tahay madaxweynaha xasanow سنة وحفظ سنة سنة haye
maxaa yeelay sababtoo ah aswarka shaal oo asaba buuq leh mhm
ilmo lama saaran karo ya
ilmo lama saaran karo maxaa maxaa dhahday igu soo celi waxaan ku idhi si dhalinya maxaan ku idhi asaba buuq leh aha
ilmo lama saaran karo wala sii buubi aa qofaa buubayo haye artiga hayinkana ilmaa la saartaa haye marka waxaan leeyahay rayla waa arti hayin haye maxaa yeelay markuu gafana ula socon jiray ula socon jiray kibaki oo uu reer wasaare uu ahaa isbedel weyn baa dhacay haye waa gobolka shabeeye haye haddana maanta madaxweynima aan u dooranno haye waa isbedel buu keeni haye marka wiil yar oo hadda u shaqaysan rabo oo radan qasan rabo aha ani waxay ila tahay in rayla lagu daba dareero haye waxaana ku salaama inta kusoo gabagay aad aad u mahadsan tahay waa xuseen oo qadka telefoonka ugu dambeeya dhegeystayaal waana uga mahadcelinayaa saaxiibkaasi xus- waa xasan xuseen cali oo dhankaasi jarjara balambala qaybteeda naga soo wacay deegaanka aad baa uga mahadsan yahay saaxiibadaasi saaxiibaal shukran shakuuran shukran jaziilan halkaasi aan kusoo afmeeray intaanan soo afmeerin aan dhegeystayaasha oo telefoonada nicilaha tooshlaha wato aan ka dabageeyo war sax ah war ay ku farxaan war markaasi raalli ka dhigi karo qof waliba haddaba waa warkee haddaba teg shirkadda safaricom meel walba goob waliba ay joogto xarun waliba ay joogto anigoo ku leeyahay telefoonka soo qaado telefoonka markaas adiga ku cajibgelin karo telefoon markaasi lacagtiisa in yar aad iskaga bixin karto shir dhegeysa shirkadda safaricom iminka mar waliba maxay markaas macmiisha u haysaa adeega wanaagsan ee markaasi ku farxaan macmiisha safaricom waxay haatan fursad markaas u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah oo aad markaas aad ku iibsan karto labaatan shin malyan waliba safaricom waxay markaas iminka doonaysaa in macmiisheeda ka faa'iidaysan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union roy bro oo aad maxaa ku iibsan karta labaatan shin malyan waliba fursadan ayaa waxaa kaliya kaga faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanku yaqaaneen kabambe tooshlaha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka iyo two g three g adeegan waxaa markaasi la dhaalipa mudhogo mudhogo micnaheed tahay inaad si tartiib tartiib mas- iskaga bixisa adeegan deg deg ah si aad si deg deg ah markaas buuq iyo haraka aysan kugu jirin tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonkan casriga ah internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaba badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googleka aad sidoo kale kaga baran kartaa oo wax wa- markaasi adiga kuga wareero wax markaasi qashqashaad ku gelay aad kaga baari kartaa waxaa sidoo kale waxaa aad markaas adigoo doonaysa telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas guriga kaga soo shaqeyso oo aad u isticmaasho qi- tilmaamaha qaararada googolka sawirka sidoo kale aad ku qaadan karto waxaa la midka waxaa markaasi arkaysa dad aad u tirabano iminkan aad u qaadanaya telefoonkaasi oo sidoo kale iminkan waxyaalo fara badan kaga faa'iideen oo wax badan ka qabsadeen dhegeysan waxaana ka mid ah in gabdhaha markaas ay ka bartaan karinta cunnada noocyada kala duwan ilaa sidoo kale waxaa laga doonaya wax wax fiican inaad markaasi karsato nafsadaada u kari dadkaada eheladaada u kari weliba xaajigaada ninkaada cunno macaan inaad u kariso danta kugu jirtaa waa ina markaasi gooni ka ahaataa cunnada waa in markaas in uu kugu soo xisaabto waa uu kudhao xabiib waan soo socdaaye bal qadab bal igu sii talagal waa in markaas gacantaada ninkaada aada bartaa markaad ninkaada gacanta barto ya weylaka saaxiib waxaan kuleeyahay gabari ninka meel kale kaa aadi maayo adiga buu ku markaas ku daba fariisanaya wuxuu kuleeyahay xabiibi aw cunadii aw burwaaqa cunadii aw safiyo cunadii aawe aawe bal soo kari bal bariiska shalay inoo kari ka hadduu ku dheh qalaas dee naakidii ama gabadhii la rabee noqotay ogow sidoo kale halkaasi ka baro oo maanta ha iscelin oo gabdho kale ha u yeeranin oo ha isdhihin kuwaasi ayaa maanta wax badan ay kula karinayaan saaxib yaal dhegeysa dhammaantiin Een, waxaa leeyahay maanta aan ka faa'iidaysano dhegeysan sidoo kale qurxanta isxal ee cilaansaarka ah waa ka shaqaysan kartaa ha sugin ninkaada maanta inaad dhahdo lacag si ma hayo ku berri ma hayo laakiin waa shaqaysan kartaa gabar kartila iska dhig naa kartila iska dhig naa shaqaysan karta naa xamaalan karta iska dhig oo wax walba halkaasi kala socon karto waa sida hay ceelina oo macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay firiyaan inay markaas u qalmaan telefoonka junior bro iyo weliba in kale fursadaha lipa mudhogo mudhogo tani wax markaas micne tahay haddii markaas aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursada lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad u fiiriso qarac maanta star five four four hasha ama xidig shan afar afar kadibna xul- xula lipa mudhogo mudhogo haddii markaas u qalanto waxaad markaas kaga faa'iidaysan kartaa eh, eh, dhabiis- eh, waxaa kaga faa'iidaysan kartaa eh, adeega dukaanka kugu dhow shirkadda safaricom waxaa mar- dabcan markaad lacagta hesho waa in aad markaas sida ugu dhaqsiyaha badan halkaas aad ku tagto kadib waxaad markaas bixinaysaa shan boqol oo hormaraysa halka baaqi aad ku bixin karto muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaas ku siinaysaa inaad si tartiib tartiib iska ka bixin karto adigoo buuqi harakad joog wareer fara badan aysan kugu jirin dhegeystayaal usbuucaad ku bixin kartaa bishaad ku bixin kartaa maalmaad ku bixin kartaa dhegeystayaal maalinta iska bixin kartaa dhegeystayaal haddii markaas xisaabta ay kugu xunta ay kugu yartana markii lacagta qudaarta lagu soo dhiibo oo suuqa aad tegeyso boqol iyo konton laga yaaba inay kusoo dhiibto bu- adiga su boqol iyo soddon kusoo adeeg oo qudaarta waxaas kusoo labaatan kalas shirkadda safaricom u dhig oo halkaas iskaga bixi deenta lagugu leeyahay waa si kale haddii iskaga bixi haddii mascab uu kaa bixin karin ama qof kale uu kaa bixin karin ama shi- shakhsi kale uu kaa bixin karin iska bixi adiga labaatankaas adeega lagu soo dhiibo naa adeega aw lacagta ka soorta lagu dhan hoyga ama waxbaa waxbaa qabiiga ahaa ku buuxsada dhahaysaa dhib ma lahan haddii aad markaasi aad fursadan u hay- eh, haysan inaad hesho waxaad markaas micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diirada lagu saaraya dadka markaas haystaan telefoonka casriga ah dhegeystayaal sida markaas u ogaato inaad hel- heli karto fursadan qaraac star five five hoosh waa star xidig shan afar afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal ballanteena maanta ah shirkadda isgaarsiinta safaricom lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxib ayaal hiiso bagda barnaamijka daadiinaha ku baasantiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibo fara badan ay ka qayb qaatay barnaamijka fikirka aragtida markaas diiroonka inay ka dhiibtaan laakiin qaar kale ayaa iminkan ayagana markaas qadka telefoonka ku jiraan kuwana u suurtagel waaya kuwana qadka markaasi ka baxeen saaxiibadaasi ku maasan yihiin laakiin waqtiyo kale ayaa ka badan waqtiga uu masii wadi karno dha wax walba bilow iyo dhammaad ayuu leeyahay saaxiibayaal barnaamijkiisu bakada daadinaya abaha nabada ku maasan yahay garse naga soo wacay maxamed ibraahim ma- eh, maxa- maxamed mandheera naga soo wacay uu ku maasan yahay xuseen faliir magaalo madoosh waa madowgaashi amgaashi ee gaarisa naga soo xukumasay maama muniira muniira way ku maasantahay maxamed maxamed ama Mux- maxamed Mux- waa maxamuud Mux- ma- ma- Maxam- maxamed ee etoobiya dhankeeda ku maasay abuu maxamed nairobi ku maasan yahay xaliima maxamed way ku maasantahay safiya cabdi way ku maasantahay dhankaasi booke naga soo wacday iyo weliba xasan xussein cali dhankaasi iyo balanbala jarjara naga soo wacay ku maasan yihiin saaxiibadaasi shukran ayaa leeyahay meel walba joogan naga dhegeysanaya saaxiibadaasi maalinta berita ayaa ballan inoo ah dhegeysta iyo weliba casharadii oo markaas inooga barateen oo halkan si toos aad uga dhegeysan jirteen waa casharada soo socda dhegeystayaal ee maalinta berita arrimaha qoyska ee dad fara badan markaasi aan sugayo in in markaasi een, barnaamijkii waa kii sii socday een, isbuucii hore oo arrimaha qoyskan kaga hadlayay haddana waa uu sii socdaa ilaa markaasi een, berri aan isla gaarno meesha ugu dambe oo markaasi isla sii gorfayno xaaladaha qoyska iyo weliba sida markaasi xal loogu heli karo sidoo kale ay kusii waari karaan dhegeystayaal maalinta berita ayaa ballan inoo ah noo ah inta kahor waxaa naga tagaya sidaas nabadgelyo saaxiibayaal maynaga maarmo barnaamijka waxaa fududeeyey adiga ma socon lahayn haddii adiga aan ku helin saaxiibayaal mahadsan idiin inta dhegeysanayso inta dhegta u raaricinayso inta dhegta aan ka qaadin star f m muscab ismaaciil arrimaha qiisooyinka dhacdooyinka ayaa maqli doontaan saaxiibayaal inta ka hore salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala barakaatuh shukran shakuuran wa shukran jaziila